kitaabkii mahmahyadii mahmaahyadii cutubka koowaad kuwaanu waa mahmaahyadii sulaymaan ina daa'uud oo ahaa boqorkii reer binu israa'iil wuxuu u qoray si loo ogaado xigmadda iyo edbinta oo loo garto erayada waxgarashada in la helo edbinta ku saabsan xigmadda iyo xaqnimada iyo garta iyo caadilnimada si miyir loo siiyo garaadlaawaha oo aqoon iyo digtoonaanna loo yeelo ninka dhallinyarada ah ninkii aqli lahu wuu maqli doonaa oo wuxuu kororsan doonaa waxbarasho oo ninkii garaad lahuna wuxuu qabsan doonaa talada wanaagsan si lagu garto mahmahda iyo micnaynta iyo hadallada kuwa aqliga leh iyo xujooyinkooda waxaa aqoonta ugu horreeya rabbiga ka cabsashadiisa laakiinse nacasyadu waxay quursadaan xigmadda iyo edbinta wiilkaygiiyow edbinta aabbaha maqal oo amarka hooyadaana ha ka tegin waayo waxay madaxaaga u noqon doonaan wax sharaxsan oo waxay kuu noqon doonaan silsilado qoorta kuu sudhan wiilkaygiiyow haddii dembiilayaal ku sabsabtaan ha oggolaan hadday kugu yidhaahdaan na soo raac aan gaadno inaynu dhiig daadinno oo aynu sababla'aan kuwa aan eedda lahayn si qarsoon ugu dhuumanno oo iyagoo nool aynu ulliqno sida qabriga oo kale dhammaantoodna aan juq siinno sida kuwa yamayska ku dhaca waxaynu heli doonnaa maal qaali ah oo cayn kasta ah oo guryaheennana waxaynu ka buuxsan doonnaa booli nasiibkaaga iskula kaaya soo dar oo kulligeenna aynu kiishad qudha wada lahaanno wiilkaygiiyow iyaga jidka ha la marin oo cagtaadana wadiiqaddooda diib uga jooji waayo cagahoodu waxay u ordaan shar oo waxay u degdegaan inay dhiigdaadiyaan waayo waa waxtar la'aan dabinka loo dhigaa iyadoo ay shimbirtu u jeeddo iyagu waxay u gaadaan si dhiiggooda loo daadiyo oo waxay si qarsoon ugu dhuuntaan si naftooda looga qaado sidaas oo kale yihiin jidadka mid kasta oo faa'iido u hunguri weyn oo nafta ka qaada kuwa leh xigmaddu aad bay uga qaylisaa jidka oo codkeedana waxay kor uga qaaddaa bannaanka waxay ka qaylisaa meesha suuqa ugu weyn oo iridda magaalada laga soo galo ayay erayadeeda kaga hadashaa iyadoo leh kuwiinna garaadlaawayaasha ahow ilaa goormaad garaadla'aanta sii jeclaanaysaan oo kuwa wax quursadaana ilaa goormay quursashadooda ku sii farxayaan nacasyaduna ilaa goormay aqoonta sii necbaanayaan canaantayda u soo noqda bal eega anigu waxaan idinku shubi doonaa ruuxayga oo waxaan idin ogeysiin doonaa ereyadayda anigu waan idin yeedhay laakiinse waad idiiddeen oo anigu gacantaydaan soo fidiyey oo ninnana dan kama yeelan laakiinse idinku taladaydii oo dhan waad fududaysateen oo canaantaydiina ma aydin doonaynin sidaas daraaddeed aniguna waan idinku qosli doonaa markay balaayo idinku dhacdo waanan idinku majaajiloon doonaa markay cabsiyu idinku soo degto markay cabsidiinnu u timaaddo sida duufaan oo kale oo balaayadiinnuna u timaaddo sida dabayl cirwareen ah oo dhibaato iyo cidhiiri idinku yimaadaan markaasay ii yeedhan doonaan laakiinse anigu uma aan jawaabi doono oo horay ii doondooni doonaan laakiinse ima ay heli doonaan waayo waxay necbaadeen aqoonta oo rabbiga ka cabsashadiisana ma ay dooran iyagu taladaydii innaba ma ay doonaynin oo canaantaydii oo dhanna way quursadeen haddaba iyagu waxay cuni doonaan midhihii jidkooda oo waxay ka dhergi doonaan taladoodii waayo garaadlaawayaasha dib u noqoshadooda ayaa iyaga dili doonta oo nacasyadana waxaa baabi'in doonta barwaaqadooda laakiinse ku alle kii aniga i maqlaa ammaan buu u fadhiyi doonaa wuuna xasillanaan doonaa isagoo aan shar ka cabsanaynin mahmahayadii cutubka labaad wiilkaygiiyow haddaad erayadayda aqbashid oo aad amarradayda qalbigaaga ku haysatid si aad dhegta xigmadda ugu dhigtid oo aad qalbigaagana waxgarashada ugu qabatid haddaad wax kala garashada ka daba qaylisid oo aad codkaaga waxgarashada kor ugu qaadid haddaad iyada u raadisid sida lacagta oo kale oo aad u doondoontid sida maal qarsoon markaas waxaad garan doontaa rabbiga ka cabsashadiisa oo waxaad heli doontaa aqoonta ilaah waayo rabbigu isagaa bixiya xigmadda oo afkiisa waxaa ka soo baxa aqoonta iyo waxgarashada isagu kuwa xaqa ah xigmad buu u kaydiyaa oo kuwa daacadnimada u socdana waa u gaashaan isagu wuxuu dhowraa waddooyinka garta oo wuxuu xanaaneeyaa jidka quduusiintiisa markaasaad garan doontaa xaqnimada iyo garta iyo cadaaladnimada iyo jid kasta oo wanaagsan waayo waxaa qalbigaaga soo geli doonta xigmadda oo aqoontuna waxay ka farxin doontaa naftaada digtoonaanta baa ku xanaanayn doonta oo waxaa ku dhowri doonta waxgarashada si lagaaga samata bixiyo jidka kan sharka ah iyo dadka waxyaalaha qalloocan ku hadla oo qumanaanta waddooyinkeeda ka taga si ay jidadka gudcurka ugu socdaan oo ay ku reereeyaan inay xumaan falaan oo ay qallocnaanta kan sharkaa ku farxaan oo jidadkoodu maroorsan yihiin oo waddooyinkooduna qalloocan yihiin in lagaa samata bixiyo naagta qalaad xataa naagta qalaad oo hadalladeeda kugu sasabata taasoo ka tagta horseedkii yaraanteeda oo ilowda axdigii ilaaheeda waayo gurigeedu wuxuu ku fooraraa dhimasho oo waddooyinkooduna waxay ku dhaadhacaan kuwii dhintay kuwa iyada u gala midkoodna sooma noqdo oo waddooyinka noloshana ma ay helaan waa inaad ku socotid jidka dadka wanaagsan oo aad dhowrtid waddooyinka kuwa xaqa ah waayo kuwa qumanu dhulkay fadhiyi doonaan oo kuwa kaamilka ahuna way sii joogi doonaan laakiinse kuwa sharkaa waa laga goyn doonaa dhulka oo khayaanadana waa laga rujin doonaa mahmahayadii cutubka saddexaad wiilkaygiiyow waxbariddayda ha iloobin laakiin qalbigaagu amarradayda ha hayo waayo iyagu waxay kuu kordhin doonaan maalmo badan iyo cimri dheer iyo nabad naxariista iyo runtu yaanay kaa tegin iyaga qoorta ku xir oo looxa qalbigaaga ku qor sidaasaad ilaah iyo dadka hortooda nimco iyo sharaf uga heli doontaa qalbigaaga dhammaantii rabbiga ku aamin oo waxgarashadaadana ha isku hallayn jidadkaaga oo dhan isaga ku qiro oo isna waddooyinkaaguu toosin doonaa ha isla weynaan rabbiga ka cabso oo sharka ka fogow taasu waxay xundhurtaada u noqon doontaa caafimaad oo lafahaagana waxay u noqon doontaa dhuux rabbiga ku murwee maalkaaga iyo midhaha ugu horreeya waxa kuu kordha oo dhan sidaasay maqsinnadaadu barwaaqo uga buuxsami doonaan macsadhooyinkaaguna waxay la buuxdhaafi doonaan kamri cusub wiilkaygiiyo rabbiga edbintiisa ha quursan oo canaantiisana ha ka daalin waayo rabbigu ninkuu jecel yahay wuu canaantaa sida aabba u canaanta wiilkii oo ku faraxsan yahay waxaa barakaysan ninkii xigmadda hela iyo ninkii waxgarashada mulkiya waayo baayac mushtarkeedu waa ka sii wanaagsan yahay baayac mushtariga lacagta oo faa'iidadeeduna waa ka sii wanaagsan tahay dahabka saafiga ah way ka sii qaalisan tahay luulka oo waxaad jeclaan kartid oo dhanna iyada lalama simo gacanteeda midig waxaa ku jira cimri dheeri gacanteeda bidixna waxaa ku jira hodannimo iyo sharaf jidadkeedu waa jidad farxadeed oo waddooyinkeeda oo dhammuna waa nabad kuwii iyada qabsada waxay u tahay geed nololeed oo waxaa barakaysan ku alla kii iyada xajista rabbigu wuxuu dhulka ku aas-aasay xigmadda oo samooyinkana wuxuu ku dhisay waxgarashada aqoontiisa ayaa moolalku ku dilaaceen oo cirkuna wuxuu soo daadiyaa sayax wiilkaygiyow waxyaalahaannu yaanay indhahaaga ka tegin xigmadda iyo digtoonaanta xajiso sidaasay naftaada nolol ugu noqon doonaan qoortaadana nimco markaasaad jidkaaga ammaan ku mari doontaa oo cagtaaduna ma turunturoon doonto markaad jiibsatidna ma cabsan doontid haah waad jiibsan doontaa oo hurdadaaduna way kuu macaanaan doontaa ha ka baqin cabsi kedis ah iyo baabi'inta kuwa sharka leh toona markii ay timaaddo waayo rabbigu wuxuu kuu ahaan doonaa kan aad ku kalsoonaan karto oo cagtaadana wuu dhowri doonaa si aan loo qabsan wanaag ha u diidin kuwa uu ku habboon yahay in loo sameeyo markaad awood u leedahay inaad u samayso deriskaaga ha ku odhan tag oo soo noqo berri baan ku siin doonaaye haddii aad markaas haysid deriskaaga innaba xumaan ha u fikirin maxaa yeelay isagu nabadgelyo buu ku ag fadhiyaa ninna sabab la'aan ha kula diririn haddaannu xumaan kugu samayn ha ka hinaasin nin dadka dulmiya oo jidadkiisana midnaba ha dooran maxaa yeelay kuwa qalloocanu waa u karaahiyo rabbiga laakiinse wuxuu sir la leeyahay kuwa quman rabbigu wuxuu inkaaraa guriga kii shar leh laakiinse rugta kuwa xaqa ah wuu barakeeyaa hubaal kuwa wax quursada ayuu isagu quursadaa kuwa is-hoosaysiiyase nimcuu siiyaa kuwa xigmadda leh waxay dhexli doonaan sharaf laakiinse nacasyadu waxay u dallici doonaan ceeb mahmahyadii cutubka afaraad wiilashooy aabbe edbintiisa maqla oo u jeesta inaad wax garataan waayo anigu waxaan idin siiyaa tacliin wanaagsan haddaba cilmigayga ha ka teginna waayo aniguba waxaan aabbahay u ahaa wiil oo mid yar oo bacbac ah oo madi ah ayaan u ahaa hooyaday isagu wax buu i baray oo wuxuu igu yidhi qalbigaagu ereyadayda ha xijisto amaradaydana dhawr oo waad noolaan doontaa xigmadda doono waxgarashadana doono hana iloobin oo ereyada afkaygana dib ha uga noqon xigmadda ha ka tegin oo way ku nabadgelin doontaa jeclow oo way ku dhowri doontaa xigmaddu wax walbay ugu horraysaa sidaas daraaddeed xigmadda doono wax kastoo aad hesho weliba waxgarasho doono iyada sarraysii oo iyana way ku dallicin doontaa oo sharaf bay kuu yeeli doontaa markaad iyada isku duubtid iyadu waxay madaxaaga siin doontaa wax sharaxsan oo waxayna kuu yeeli doontaa taaj quruxsan wiilkaygiiyow maqal oo hadalladayda aqbal oo sannadaha cimrigaaguna way badnaan doonaan anigu waxaan ku baray jidkii xigmadda oo waxaan kugu hoggaamiyey waddooyinkii qumanaanta markii aad socotid tallaabooyinkaagu cidhiiri ma noqon doonaan oo haddaad orodidna ma turunturoon doontid edbinta xajiso oo ha iska sii dayn hayso waayo iyadu waa noloshaada waddada kuwa sharka leh ha gelin oo jidka xumaanfalayaashana ha qaadin ka leexo hana marin ka noqo oo hareer ka mar waayo iyagu ma seexdaan haddaanay xumaan falin oo hurdadoodana waa laga qaadaa iyagoo cid kufiya mooyaane waayo iyagu waxay cunaan kibistii sharnimada oo waxay cabaan qamrigii dulmiga laakiinse waddada kuwa xaqa ahu waa sida iftiinka waaberiga oo kale kaas oo hadba soo kordha ilaa uu noqdo maalin cad jidka kuwa sharka lahuna waa sida gudcurka oo kale oo iyagu garan maayaan waxay ku turunturoodaan wiilkaygiiyow erayadayda dhegayso oo hadalladaydana dhegta u dhig indhahaaga hortooda yaanay ka fogaan oo qalbigaaga dhexdiisa ku hayso waayo iyagu waa u nolol kuwa hela oo jidhkooda oo dhanna waa u caafimaad digtoonaan qalbigaaga u dhawr waayo isagay noloshu ka soo baxdaaye af qalloocan iska saar oo bushimo maroorsanna iska fogee indhahaagu qumaati waxa u fiiriyeen oo indhahaaga daboolkooduna si toosan hortaada ha u eegeen waddada cagahaaga aad ugu fiirso oo jidadkaaga oo dhammuna ha toosnaadeen xagga midigta iyo xagga bidixda toonna ha u leexan oo cagtaadana xumaanta ka fogee mahmaahyadii cutubka shanaad wiilkaygiiyow xigmaddayda dhegayso oo waxgarashadaydana dhegta u dhig si aad digtoonaan u dhowrtid oo ay bushimahaaguna aqoon u xejiyaan waayo naagta qalaad bushimaheedu waxay daadiyaan malab oo afkeeduna saliid buu ka sii macaan yahay laakiinse aakhirkeedu wuxuu u qaraar yahay sida geed dacareed oo kale wuuna af badan yahay sida seef laba af leh cagaheedu dhimashay ku dhaadhacaan oo tallaabooyinkeeduna waxay u jeedaan xagga shii'ool waddada nolosha iyadu aad uguma fiirsato jidadkeedu waa leexleexdaan oo garan kari maysid haddaba sidaas daraaddeed wiilashooy bali maqla oo ereyada afkayga ha ka teginna jidkaaga ka fogee iyada oo albaabka gurigeeda ha u dhowaan si aanad sharaftaada kuwa kale u siin oo aanad sannadahaaga kuwa caloosha adag u siin si aan shisheeyayaal maalkaaga uga dhergin oo aanay wixii aad u hawshootay guri ajanabi u gelin si aanad ugu dambaysta u barooran markay hilibkaaga iyo jidhkaaguba baaba'aan oo aad tidhaahdaan sidee baan edbin u nacbaaday oo qalbigayguna canaantii u quursaday codkii macallimiintaydii ma aan addeecin oo dhegtana uma aan dhigin kuwii wax i baray anigu waxaan u dhowaa inaan shar kasta falo anigoo ku dhex jira shirka iyo ururka beerkadaada biyo kacab oo ceelkaagana biyo qulqulaya kacab ma hagaag baa in ilahaagu debadda u daataan oo ay durdurraduna dariiqyada maraan iyagu ha ahaadeen kuwaaga oo keliya oo yaanay u ahaan shisheeyaal adiga kula jira ishaadu ha barakaysnaato oo naagtaadii aad yaraanta ku guursatay ku faraxsanow iyadu ha kuu ahaato sida deerada jacaylka badan iyo sida cawsha quruxsan goor walbana naasaheedu ha ku deeqeen oo had iyo goorna jacaylkeeda ku faraxsanow haddaba wiilkaygiiyow bal maxaad naag qalaad ugu faraxsanaanaysaa maxaadse naag shisheeye ah naasaheeda u qabsanaysaa waayo jidadka dadku waxay hor yaalliin indhaha rabbiga oo isagaa fiiriya waddooyinkiisa oo dhan kan shar kale waxaa qabsan doonta xumaantiisa oo waxaa isaga lagu soo xidri doonaa xarkaha dembigiisa wuxuu u dhiman doonaa edbinla'aanta oo isagu wuxuu ku dhex amban doonaa badnaanta nacasnimadiisa mahmaahyadii cutubka lixaad wiilkaygiiyow haddaad deriskaaga damiin u noqotid ama haddaad shisheeye gacanta dhaar ugu dhiibtid markaas waxaa lagugu dabay erayada afkaaga oo waxaa lagugu qabtay erayada afkaaga haddaba wiilkaygiiyow bal waxaan samee oo isi samata bixi waayo gacantii deriskaagii waad gashay u tag oo is-hoosaysii oo deriskaaga bari indhahaaga hordo ha isugu keenin oo indhahaaga daboolkoodana lulo ha isugu qaban isu samata bixi sida cawl gacanta ugaarsadaha uga baxsato iyo sida shimbir gacanta shimbiraddabaha uga baxsato kaaga caajiska ahow bal quraanjada u tag oo bal jidadkeeda u fiirso oo aqli yeelo iyadoo aan lahayn madaxweyne sirkaal iyo taliyo toona ayay guga cuntadeeda soo diyaarsataa oo quudkeedana waxay soo urursataa wakhtiga beeraha la goosto haddaba kaaga caajiska ahow ilaa goormaad hurdaysaa goormaadse hurdadaada ka toosaysaa weliba in yar baad seexataa in yar baad lulootaa oo in yar baad gacmaha hurdo aawadeed u laabataa hadda cayrnimadaadu waxay u imaan doontaa sida mid dad dhaca oo baahidaaduna waxay u imaan doontaa sida nin hub wata qofkii waxmataro ah iyo ninkii sharrow ahuba wuxuu ku socdaa af qalloocan indhihiisuu ku baaqaa oo cagihiisuu ku hadlaa oo faruhu wax ku baraa qalbigiisa qalloocnaan baa ku jirta had iyo goorna wuxuu ku fekeraa shar oo wuxuu beeraa muran haddaba sidaas daraaddeed masiibadiisu degdeg bay u imaan doontaa oo dhaqsa buu u jebi doonaa dawana ma leh waxaa jira lix waxyaalood oo uu rabbigu necab yahay haa toddoba ayaa naftiisu aad u karahdaa waana indho kibir badan carab been sheega iyo gacmo dhiig aan eed lahayn daadiya qalbi malo shar ah hindisa iyo cago xumaan ku degdega markhaati been ah oo been sheega iyo kii muran dad walaalo ah ku dhex beera wiilkaygiiyow qaynuunka aabbaha xaji oo amarka hooyadaana ha ka tegin had iyo goorba qalbiga ku sido oo qoortana ku xidho markaad toostid wuu ku hoggaamin doonaa oo markaad seexatidna wuu ku dhawri doonaa markaad toostidna wuu kula hadli doonaa waayo qaynuunku waa laambad amarkuna waa iftiin oo canaanashada edbintuna waa jidkii nolosha inay kaa dhowraan naagta sharka ah iyo sasabashada carabka naagta qalaad quruxdeeda qalbigaaga ha ka damcin oo yaanay indhaheeda daboolkooda kugu sasaban waayo naag dhilo ah aawadeed waxaa nin la gaarsiiyaa go' kibis ah oo dhiladuna waxay ugaarsataa nafta qaaligaa miyuu nin laabta dab ku qaadi karaa iyadoo aan dharkiisu guban miyuu mid dhuxul kulul ku kor socon karaa iyadoo aan cagihiisu guban haddaba sidaas oo kaluu noqdaa kii naagta deriskiisa u taga oo ku alla kii iyada taabtaaba ma taqsiir la'aan doono dadku tuug ma quursadaan hadduu waxxado inuu naftiisa dherjiyo markuu gaajoodo laakiinse haddii isaga la qabto waa inuu toddoba jibbaar u magdhabaa waa inuu ku bixiyaa waxa gurigiisa yaal oo dhan kii naag ka sinaystaa wuu aqli daran yahay oo kii sidaas yeelaa naftiisuu halligaa oo wuxuu heli doonaa dhaawacyo iyo sharaf darro oo ceebtiisana lama tirtiri doono innaba waayo hinaaso waa nin caradiis maalinta aarsashadana isagu ma turi doono isagu innaba mag kaa qaadan maayo oo sinaba kuula heshiin maayo inkastoo aad hadiyado badan siisid mahmaahyadii cutubka toddobaad wiilkaygiiyow erayadayda xaji oo amarradaydana xaggaaga ku kaydso amarradayda xaji aad noolaatide oo sharcigaygana sida ishaada inankeeda u dhowr farahaaga ku xidho oo looxa qalbigaagana ku qoro waxaad xigmadda ku tidhaahdaa adigu waxaad tahay walaashay oo waxgarashadana waxaad ugu yeertaa saaxiibadday gacalisoy si ay iyagu kaaga celiyaan naagta qalaad taasoo erayadeeda kugu sasabata waayo anigoo jooga daaqadda gurigayga ayaan shabagga daaqadda wax ka fiidhiyey oo kuwa garaadka daran ayaan fiidhiyey oo waxaan barbaarada ku dhex arkay nin dhallinyaraa oo aan innaba waxgarasho lahayn isagoo maraya dariiqa xaafaddeeda u dhow oo wuxuu raacay jidkii gurigeeda oo waxay ahayd gabaldhac oo maqribka ah markii habeenkii madoobaanayey oo gudcur noqonayey oo bal eeg waxaa isagii ka hor timid naag sidii dhilo u lebisan oo qalbigeedu khiyaano miidhan yahay iyadu waa rabshad badan tahay waana caasiyad oo gurigeeda cag sooma dhigto mar dibadday joogtaa marna dariiqyaday maraysaa oo rukun kasta wax bay ku sugtaa haddaba isagii way qabsatay oo dhunkantay iyadoo aan wejigeedu xishood lahayn ayay waxay isagii ku tidhi anigu waxaan hayaa allabaryo nabadeed oo maanta ayaan nidirradaydii bixiyey haddaba waxaan u soo baxay inaan kula kulmo oo aan aad iyo aad wejigaaga u doondoono waanan ku helay sariirtaydii waxaan ku goglay duraaxado daabac leh iyo marooyin duntii masar laga sameeyey waxaan sariirtaydii ku cadariyey malmal iyo cuud iyo qorfe kaalay oo aan caashaq ka dheregno ilaa aroorta oo aynu jacayl ku faraxsanaanno waayo ninkaygii guriga ma joogo oo meel fog buu u socdaalay kiish lacag ahna wuu qaatay oo wuxuu guriga ku soo noqon doonaa markuu dayuxu caddaado hadalkeedii badnaa oo macaanaa ayay isagii isku yeelsiisay oo waxay isagii ku khasabtay faankii beenta ahaa oo bushumaheeda oo haddiiba iyadii buu daba galay sidii dibi loo wado in la gowraco ama sidii nacas loo wado in silsilado lagu jebiyo jeer fallaar beerka lagaga wareemo sida shimbiru dabinka degdeg ku gasho iyadoo aan ogayn in loo dhigay si nafteeda loo qaado haddaba sidaas daraaddeed wiilashoy bal imaqla oo erayada afkayga dhegaysta qalbigiinnu yaanu jidadkeeda u leexan oo waddooyinkeedana ha ku dhex habaabinna waayo iyadu waxay ridday kuwo badan oo dhaawacan sida xaqiiqada kuway laysay aad bay u badan yihiin gurigeedu waa jidkii shee ool oo wuxuu hoos ugu dhaadhacaa dhimashada qoladaheeda mahmaayadii cutubka siddeedaad haddaba xigmaddu soo ma dhawaaqin waxgarashaduna codkeedii sow kor uma qaadin waxay taagan tahay meelaha sarreeya oo jidka agtiisa ah meesha waddooyinku ku kulmaan oo waxay ka qaylisaa irdaha agtooda meesha magaalada laga soo galo iyo meesha albaabada laga soo galaba niman yahow idinkaan idin dhawaaqayaa oo codkayguna wuxuu u yeedrayaa bini'aadmiga garaadlaawayaashow miyir lahaada nacasyadow waxgarasho qalbiga ku haysta imaqla waayo waxaan ku hadlayaa waxyaalo wanaagsan oo waxaan bushimaha u kala qaadayaa waxyaalo quman maxaa yeelay afkaygu run buu ku hadlayaa oo bushmahayguna sharbay karhaan erayada afkayga oo dhammi waa xaq oo inaba wax qalloocan ama marorsan lagama helo iyagu dhammaantood waa wacad yihiin kii wax garanaya oo waana u quman yihiin kuwa aqoonta hela edbintayda qaata lacagse ha qaadanina oo aqoontana ka hor doorta dahabka saafiga ah waayo xigmaddu waa ka sii wanaagsan tahay luulka oo wax alla waxa la damci karo oo dhanna iyada lalama simi karo anigoo xigmad ahu waxaan la fadhiyaa miyir oo waxaan helaa aqoon iyo digtoonaan rabbiga kacabsashadiisu waa in sharka la naco kibirka iyo madaxweynaanta iyo jidka sharka iyo afka qalloocan ayaan anigu nebcahay talo iyo xigmad anigaa iska leh oo waxaan ahay waxgarasho xoogna waan leeyahay boqorradu gacantayday wax ku xukumaan oo amiiraduna amarkaygay garta ku gooyaan taliyayaasha iyo saraakiisha iyo weliba xaakinnada dunida oo dhammuna anigay wax iigu taliyaan anigu kuwa i jecel waan jeclahay oo kuwa aad iyo aad ii doonaana way i heli doonaan anigaa iska leh taajirnimo iyo sharaf iyo weliba maal raagaya iyo xaqnimoba midhahaygu way ka sii wanaagsan yihiin dahab haah oo xataa dahab aad u wanaagsan way ka sii wanaagsan yihiin oo waxa ii kordhaana way ka sii wanaagsan yihiin lacag la doortay anigu waxaan ku socdaa jidka xaqnimada iyo waddooyinka garta dhexdooda si aan kuwa i jecel uga dhigo inay maal dhaxlaan oo aan qasnadahooda ugu buuxiyo rabbigu wuxuu ilahaan jiray bilowgii jidkiisa iyo shuqulladiisii hore ka hor aniga aakhirada hore waa lay taagay waxaan jiray bilowgii ugu horreeyey ama intaan dunidu jirin ka hor anigu waxaan dhashay intaan moolal jirin ka hor iyo intaanay jirin ilo biyo ka buuxaan intaan la qotomin buuraha iyo kuraha ka hor ayaan anigu dhashay intaanuu isagu samayn dhulka iyo berrimada amase ciiddii dunida ugu horraysay markuu samooyinka hagaajiyey anigu waan joogay markuu xariijinta ku wareejiyey moolka dushiisa markuu cirka sare taagay markii ilaha moolku xoog yeesheen markuu badda xad u yeelay si aan biyuhu amarkiisa ugu xadgudbin markuu aas-aaskii dhulka dhigay markaas anigu isagaan dhinac joogay anigoo ah sidii howl hoggaamiye oo anigu maalin kasta faraxiisaan ahaa oo mar kasta hortiisaan ku raynrayn jiray waxaan ku raynrayn jiray inta dhulkiisa la degay oo waxaan ku farxi jiray bini'aadmiga haddaba sidaas daraaddeed wiilashoy bal imaqla waayo waxaa barakaysan kuwa jidadkayga xajiya edbinta dhegaysta oo aqli yeesha oo haddiidinna waxaa barakaysan ninka imaqla oo maalin kasta irdahayga igu dhowra oo albaabadayda igu suga waayo ku alla kii i helaa wuxuu helaa nolol oo rabbiguna raalli buu ka ahaan doonaa laakiinse kii igu dembaabaa naftiisuu waxyeelaa kuwa aniga i necab oo dhammu waxay jecel yihiin dhimasho mahmahyadii cutubka sagaalaad xigmaddu gurigeeday dhisatay toddobadeedii tiirna way xadhadhay neefafkeedii ayay qashay oo waxay isku dartay kamrigeedii miiskeediina way diyaarisay oo gabdhaheedii madiidinada ahaa ayay dirtay oo waxay ka qaylinaysaa magaalada meelaha ugu sarreeya iyadoo leh ku alla kii garaad daranu halkan ha u soo leexdo oo kii waxgarasho u baahanna waxay ku leedahay kaalaya oo kibistayda wax ka cuna oo kamriga aan isku darayna wax kacaba garaadlaawayaashow nacasnimada iska daaya oo noolaada oo jidka waxgarashadana mara kii mid wax quursada toosiyaa cayb buu isu soo jiidaa oo kii kan sharka leh canaantaana ceeb baa ku dhacda mid wax quursada ha canaanan waaba intaas oo uu ku necbaadaaye nin caqli leh canaano oo isna wuu ku jeclaan doonaa nin caqli leh waxbar oo isna caqli wuu sii yeelan doonaa nin xaq ah waxbar oo isna waxbarasho wuu sii korarsan doonaa rabbiga in laga cabsado waa xigmadda bilowgeeda oo kan quduuska ah in la aqoonsadana waa waxgarasho waayo maalmahaagu anigay igu badan doonaan oo cimrigaaguna waa sii kordhi doonaa haddaad caqli leedahay naftaadaad caqli u leedahay laakiinse haddaad wax quursato adiga uunbaa wax quursashadaada xambaaran doona naagta nacasadda ahu waa qaylo badan tahay iyadu way garaad daran tahay oo waxba ma taqaan waayo waxay fadhiisataa ilinka gurigeeda oo kursi bay ku fadhiisataa meelaha sarsare ee magaalada inay u yeedho kuwa jidka maraya iyagoo jidadkooda iska sii soconaya ku alla kii garaad daranu halkan ha u soo leexdo oo kii waxgarasho u baahanna waxay ku leedahay biyo la soo xaday way macaan yihiin oo cunto qarsoodi loo cunaanaa waxbay ka farxisaa laakiinse isagu garan maayo in kuwii dhintay ay halkaas joogaan iyo in martideedii ay shii'ool guntiisa ku jiraan mahmaahyadii cutubka tobanaad mahmaahyadii sulaymaan wiilka caqliga lahu aabbihiisuu ka farxiyaa laakiinse wiilka nacaska ahu waa u caloolxumo hooyadiis qasnadaha sharnimadu faa'iido ma leh laakiinse xaqnimada ayaa dhimasho ka samata bixisa kii xaq ah naftiisu inay gaajooto rabbigu u oggolaan maayo laakiinse doonista kuwa sharka leh ayuu ridaa kii gacan caajis ah lahu wuu caydhoobaa laakiinse kuwa dadaalaa gacantoodu hodan bay ka dhigtaa kii guga wax soo urursadaa waa wiil caqli leh laakiinse kii wakhtiga beergoosadka seexdaa waa wiil ceeb sameeya barako waxay saaran tahay kan xaqa ah madaxiisa laakiinse kuwa sharka leh afkooda dulmi baa qariya kan xaqa ah xusuustiisu barako bay leedahay laakiinse kuwa sharka leh magacoodu waa qurmi doonaa kii qalbiga caqli ku lahu amaro buu aqbalaa laakiinse kan bushimaha ka nacaska ahu afgembi buu u dhacaa kii qumanaan ku socdaa ammaan buu ku socdaa laakiinse kii jidadkiisa qalqaloociya waa la ogaan doonaa kii indhaha ku baaqaa murug buu keenaa laakiinse kan bushimaha ka nacaska ahu afgembi buu u dhacaa ninkii xaq ah afkiisu waa il nololeed laakiinse kuwa sharka leh afkooda dulmi baa qariya necbaantu waxay kicisaa isqabashada laakiinse jacaylku xadgudubyada oo dhan buu qariyaa kii waxgarasho leh bushimihiisa waxaa laga helaa xigmad laakiinse ushu waxay u taal kan garaadka daran dhabarkiisa dadkii caqli lahu waxay kaydsadaan aqoon laakiinse nacaska afkiisu waa baabaa dhow ninkii hodan ah maalkiisu waa u magaalo xoog leh laakiinse masaakiinta cayrnimadoodu waa u baabba kuwa xaqa ah hawshoodu waxay u wadaa nolol laakiinse waxa kan sharka leh u kordhaa dembi bay u sii kaxeeyaan kii edbinta xajistaa wuxuu ku socdaa jidka nolosha laakiinse kii canaanta diidaa wuu qaldamaa kii necbaanta qariyaa wuxuu leeyahay bushimo been badan oo kii xanta ku hadlaana waa nacas hadal badan dembi lagama waayo laakiinse kii bushimihiisa ceshaa caqli buu leeyahay kii xaq ah carabkiisu waa sida lacag la doortay laakiinse kuwa shar kale qalbigoodu waa qiimo yar yahay kii xaq ah bushimihiisu waxay masruufaan kuwo badan laakiinse nacasyadu waxgarasho la'aantooda ayay u dhintaan rabbiga barakadiisu hodan bay kaa dhigtaa oo isna caloolxumo kuma daro nacasku inuu xumaan sameeyo waa u sidii cayaareed laakiinse ninka garaadka lahu xigmad buu leeyahay kii shar leh wuxuu ka cabsado ayaa ku soo duldegi doona laakiinse kuwa xaqa ah waxay doonayaan waa la siin doonaa markii dabaysha cirwareenta ahu dhaafto ka sharka leh mar dambe la arki maayo laakiinse kii xaq ahu waa aas-aas weligiis waaraya qalku siduu ilkaha u yahay iyo sida qiiqu indhaha u yahay ayaa kan caajiska ahu u yahay kuwa isaga dirta rabbiga kacabsashadiisu cimrigay dheeraysaa laakiinse kuwa shar kale cimrigoodu waa soo gaaban doonaa kuwa xaqa ah rajadoodu waa farxad laakiinse kuwa shar kale filashadoodu waa baabi'i doontaa rabbiga jidkiisu waa u qalcad kuwa quman laakiinse xumaanfalayaasha waa u baaba kan xaqa ah weligiis la dhaqaajin maayo laakiinse kuwa sharka lahu dhulka ma fadhiyi doonaan kan xaqa ah afkiisa waxaa ka soo baxda xigmad laakiinse carabkii qalloocan waa la goyn doonaa kan xaqa ah bushumihiisu waxay yaqaaniin waxa la aqbali karo laakiinse kan shar kale afkiisu qallooc buu ku hadlaa mahmahyadii cutubka toban iyo koowaad kafaddii khiyaano ah rabbigu aad buu u karhaa laakiinse dhagaxii miisaanka oo xaq ah wuu ku farxaa markuu kibir yimaado waxaa timaadda ceeb laakiinse xigmaddu waxay la jirtaa kuwa ishoosaysiiya kuwa quman waxaa kaxayn doonta daacadnimadooda laakiinse qaa'innada qalloocnaantoodu waa baabi'in doontaa iyaga maalinta carada maal faa'iido ma leh laakiinse xaqnimada ayaa dhimasho kaa samata bixisa ninkii kaamil ah xaqnimadiisu jidkiisay toosisaa laakiinse kan sharka lahu wuxuu ku kufi doonaa sharkiisa kuwa quman xaqnimadoodaa samata bixin doonta laakiinse qaa'innada waxaa qabsan doonaa damacooda xun nin shar lahu markuu dhinto wuxuu filanayey way baabbi'i doontaa oo xumaanfalayaasha rajadooduna way baabba'daa kii xaq ah waxaa laga samata bixiyaa dhibaato oo meeshiisana waxaa yimaada kii shar leh laba wejiilahu afkiisuu deriskiisa ku halligaa laakiinse kan xaqa ahu aqoon buu ku samata bixi doonaa kuwa xaqa ahu markay barwaaqoobaan magaaladu way reeraysaa laakiin kuwa sharka lahu markay halligmaan farax baa lagu dhawaaqaa kuwa quman ducadooda magaaladu sare bay ugu kacdaa laakiinse kuwa shar kale afkoodu magaaladuu dumiyaa kii deriskiisa quursadaa waa aqli daran yahay laakiinse ninkii garaad lahu wuu iska aamusaa kii sida mid xam badan u werwareegaa wuxuu daha ka qaadaa waxyaalo qarsoon laakiinse kii ruuxiisu aamin yahay xaalkuu qariyaa markaanay talo jirin dadku waa dhacaa laakiinse taliyaasha badnaantoodu waxay leedahay nabadgelyo kii qof qalaad damiintaa xumaan buu ka helaa laakiinse kii damiinashada necabo ammaan buu u fadhiyaa naag nimcaysan sharaf bay haysataa oo niman xoog lahuna maal bay haystaan ninkii naxariis badanu naftiisuu wanaag u sameeyaa laakiinse kii aan naxariis lahaynu jidkiisuu dhibaa qansharka lahu wuxuu shaqaystaa mushaaro khiyaano miidhan ah laakiinse kii xaqnimada beeraa wuxuu heli doonaa abaalgud la hubo xaqnimadu waxay u kacdaa xagga nolosha sidaas oo kalena kii sharka raacaa wuxuu u raacaa dhimashadiisa kuwa qalbigoodu qalloocan yahay rabbigu aad buu u karhaa laakiinse kuwa jidkooda ku quman wuu ku farxaa waxaan aad idinku xaqiijinayaa inaan kansharka lahu taqsiir la'aan doonayn laakiinse farcanka kuwa xaqa ah waa la samata bixin doonaa naag qurux badan oo aan digtoonaan lahaynu waa sida dahab gafuurka doonfaarka ku jira kuwa xaqa ah waxay doonayaan wanaag keliya laakiinse kuwa sharka ah filashadoodu waa caro waxaa jira mid wax firdhiya oo haddana sii kororsada oo waxaa jira mid ceshada wax ka sii badan in ku habboon oo haddana sii cayrooba qofkii deeqsi ah baa la barwaaqaysiin doonaa oo kii wax waraabiyana isna waa la waraabin doonaa kii haruur ceshada dadka ayaa habaari doona laakiinse kii iibiya duco ayaa ku dhici doonta kii wanaag aad u doonaa wuxuu doonayaa raallinimo laakiinse kii xumaan doona way u imaan doontaa kii maalkiisa isku halleeyaa wuu dhici doonaa laakiinse kii xaq ahu wuxuu u barwaaqoobi doonaa sida caleen cagaar ah kii gurigiisa dhibaa dabayshuu dhaxli doonaa oo nacaskuna wuxuu madiidin u ahaan doonaa kan qalbigiisu caqliga leeyahay kan xaqa ah midhihiisu waa geed nololeed oo kii nafo soo hanuuniyaana caqli buu leeyahay bal eega kan xaqa ahu abaalkiisu dhulka ku heli doonaa haddaba imise abaalgud oo ka sii badan bay heli doonaan kan sharka leh iyo dembiiluhu mahmahayadii cutubka toban iyo labaad ku alla kii edbinta jecelu aqoon buu jecel yahay laakiinse kii canaanta necebu waa doqon rabbigu ninka wanaagsan raalli buu ka ahaan doonaa laakiinse qaayinka wuu xukumi doonaa ninna shar kuma dhismi doono laakiinse kuwa xaqa ah xididkooda weligiis lama dhaqaajin doono naagtii tolmuunu waxay ninkeeda u tahay taaj laakiinse tii ceebaley ahu waa sida qurun isaga lafaha kaga jira kuwa xaqa ah fikiradoodu waa quman yihiin laakiinse kuwa sharka leh taladoodu waa khiyaano kuwa sharka leh ereyadoodu waa gabbasho ay u gabbadaan si ay dhiig u daadiyaan laakiinse kuwa quman afkooda ayaa samata bixin doona kuwa sharka leh waa la afgembiyaa oo mar dambena lama arki doono laakiinse kuwa xaqa ah gurigoodu waa sii taagnaan doonaa nin waxaa loogu bogi doonaa sida xigmaddiisu tahay laakiinse kii qalbigiisu qalloocan yahay waa la quursan doonaa kii la fududaysado oo midiidin lahu waa ka wanaagsan yahay kii isweyneeya oo cunto u baahan nin xaq ahu waa u turaa neefkiisa laakiinse kuwa sharka leh naxdintoodu waa naxariis la'aan oo keliya kii dhulkiisa beertaa cunto badan buu ka dhergi doonaa laakiinse kii wax matarayaal raacaa waa garaad daran yahay kan sharka lahu wuxuu damcaa dabinka xumaanfalayaasha laakiinse xididka kuwa xaqa ahu miruu dhalaa kan sharka leh waxa u dabin ah xadgudubka bushumihiisa laakiinse kan xaqa ahu dhibaatada wuu ka bixi doonaa nin wuxuu wanaag kaga dhergi doonaa midhaha afkiisa oo nin walbana waxa gacmihiisu sameeyaan ayaa loo abaalgudi doonaa nacaska jidkiisu waa la quman yahay isaga laakiinse kii caqli lahu taladuu maqlaa nacaska xanaaqiisa haddiiba waa la gartaa laakiinse ninkii miyir lahu ceebtuu qariyaa kii runta ku hadlaa wuxuu muujiyaa xaqnimada laakiinse markhaatiga beenta ahu wuxuu muujiyaa khiyaanada waxaa jira mid u hadla sida seef wax mudaysa laakiinse kan caqliga leh carabkiisu waa caafimaad bushintii runta sheegtaa weligeed buu way sii taagnaan doontaa laakiinse carabkii beenta sheegaa daqiiqad buu joogaa kuwa sharka ku fekera qalbigooda khiyaanaa ku jirta laakiinse taliyayaasha nabaddu farxad bay leeyihiin sharna kan xaqa ah ku dhici maayo laakiinse kuwa shar kale xumaan baa ka buuxsami doonta bushimaha beenta sheega rabbigu wuu karhaa laakiinse kuwa runta ku shaqeeya wuu ku farxaa ninkii miyir lahu aqoontuu qariyaa laakiinse qalbiga nacasyadu wuxuu naadiyaa nacasnimo kuwa dadaala gacantoodu wax bay xukumi doontaa laakiinse caajisiinta hawl baa la saari doonaa ninkii caloolxuma gashaa wuu soo gotaa laakiinse erey wanaagsanu waa ka farxiyaa isaga kan xaqa ahu deriskiisuu hanuuniyaa laakiinse kuwa shar kale jidkoodu wuu ambiyaa iyaga ninkii caajis ahu ma dubto wuxuu soo ugaarsaday laakiinse ninkii dadaalaa maalkiisu waa qaali jidka xaqnimada nolol baa taal oo waddadeedana dhimasho kuma jirto mahmahayadii cutubka toban iyo saddexaad wiilkii aqli lahu wuxuu maqlaa edbinta aabbihiis laakiinse kii wax quursadaa canaanta ma maqlo nin wuxuu wax wanaagsan ku cuni doonaa midhaha afkiisa laakiinse qaayinnada naftoodu waxay cuni doontaa midhaha dulmiga kii afkiisa dhowraa wuxuu dhowraa naftiisa laakiinse kii bushimihiisa aad u kala qaadaa wuu baabbi'i doonaa kii caajis ah naftiisu wax bay damacdaa mana hesho laakiinse nafta kii dadaalaa waa la barwaaqaysiin doonaa ninkii xaq ahu beenta wuu necab yahay laakiinse ninkii shar lahu waa karaahiyo wuuna ceeboobaa xaqnimadu kii jidkiisu quman yahay ayay ilaalisaa laakiinse sharnimadu dembiilaha ayay afgembidaa waxaa jira nin hodan iska dhiga laakiinse aan waxba haysan oo waxaa jira mid miskiin iska dhiga laakiinse maal badan leh nin wuxuu noloshiisa ku furtaa maalkiisa laakiinse miskiinku canaanta ma maqlo iftiinka kuwa xaqa ahu weligii wuu rereeyaa laakiinse laambadda kuwa sharka leh waa la baktiin doonaa isqabasho oo keliya ayaa kibir ka timaadda laakiinse kii waanada qaataa waxaa la jirta xigmad maalkii degdeg lagu helaa wuu dhinmi doonaa laakiinse kan hawl wax ku soo urursadaa waa sii kororhsan doonaa rajadii raagtaa qalbigay bukaysiisaa laakiinse markii wixii la doonayay la helo waa geed nololeed ku alla kii ereyga quursadaa halligaad ayuu isu keenaa laakiinse kii amarka ka cabsada waa loo abaalgudi doonaa ninkii aqli leh waxbariddiisu waa il nololeed in daminnada dhimashada laga leexdo waxgarashadii wanaagsan raalli baa laga noqdaa laakiinse jidka qaayiinadu waa xun yahay nin kasta oo miyir lahu aqoon buu ku shaqeeyaa laakiinse nacasku nacasnimuu fidiyaa wargeeyihii shar loo xumaan buu ku dhex dhacaa laakiinse ergadii aamin ahu waa caafimaad cayrnimo iyo ceebba waxaa lahaan doona kii edbinta diida laakiinse kii canaanta maqla waa la murweyn doonaa wixii la doonayey oo la gaaray nafta way u macaan tahay laakiinse nacasyadu aad bay u karhaan inay sharka ka fogaadaan kii kuwa aqliga leh la socdaa aqli buu yeelan doonaa laakiinse kii nacasyada raacaa waa baabbi'i doonaa dembilayaasha waxaa eryada shar laakiinse kuwa xaqa ah abaal wanaagsan baa loo gudi doonaa ninkii wanaagsanu dhaxal buu uga tagaa carruurta carruurtiisa oo maalka dembilahana waxaa loo kaydiyaa kuwa xaqa ah beerta masaakiinta waxaa ku taal cunto badan laakiinse gardarro aawadeed in baa loo baabbi'iyaa kii ushiisa ceshadaa wiilkiisuu necab yahay laakiinse kii wiilkiisa jecelu aad buu u edbiyaa kan xaqa ahu wax buu cunaa ilaa naftiisu dheregto laakiinse caloosha kuwa sharka lahu way baahnaan doontaa mahmaahyadii cutubka toban iyo afaraad naa kastoo aqli lahu gurigeeday dhistaa laakiinse nacasaddu gacmaheeday ku dumisaa kii qumanaantiisa ku socda ayaa rabbiga ka cabsada laakiinse kii jidkiisa ku qalloocan wuu quursadaa isaga afka nacasyada waxaa ka soo biqla kibir laakiinse kuwa aqliga leh bushimahooda ayaa iyaga dhowri doona meeshii aan dibi joogin qabaalkii ay wax ka cuni jireen waa baabbah laakiinse kordhinta badanu waxay ku timaadaa xoogga dibiga markhaatigii aamin ahu been ma sheego laakiinse markhaatigii been ahu been buu ku hadlaa kii wax quursadaa xigmad buu doondoonaa mana helo laakiinse aqoontu waa u fudud tahay kii waxgarasho leh nacaska hortiisa ka fogow waayo bushimihiisa aqoon ka heli maysid ninkii miyir leh xigmaddiisu waa inuu jidkiisa gartaa laakiinse nacasyada nacasnimadoodu waa khiyaano nacasyadu dembigay ku majaajiloodaan laakiinse kuwa quman waxaa ku dhex jirta raallinimo qalbigu qaraarnimadiisuu yaqaan oo shisheeyana farxaddiisa lama qaybsado guriga kuwa sharka leh waa la afgembiyi doonaa laakiinse taambuugga kuwa qumanu waa barwaaqoobi doonaa waxaa jirta waddo dadka la hagaagsan laakiinse dhammaadkeedu waa waddooyinka dhimashada qalbigu xataa qosol waa ku murugoodaa oo farxad dhammaadkeeduna waa calolxumo kii xaqnimada qalbigiisa dib ugaga noqdaa jidkiisuu ka dhergi doonaa oo ninkii wanaagsanuna wuxuu ka dhergi doonaa naftiisa kii garaad daranu erey kasta wuu rumaystaa laakiinse kii miyir lahu socodkiisa aad buu u fiiriyaa ninkii caqli lahu waa cabsadaa oo sharka wuu ka noqdaa laakiinse nacasku waa ciishoodaa wuuna isku kalsoon yahay kii degdeg u caroodaa nacasnimuu wax ku sameeyaa oo ninkii sharnimo hindisana waa la necab yahay garaadlaawayaashu nacasnimay dhaxlaan laakiinse kuwii miyir leh waxaa madaxa loo saaraa taaj aqoon ah kuwa sharka lahu kuwa wanaagsan hortooda ayay ku foorarsadaan oo kuwa xunxunna waxay ku foorarsadaan irdaha kuwa xaqa ah miskiinka xataa deriskiisu waa necab yahay laakiinse taajirku saaxiibbo badan buu leeyahay kii deriskiisa quursadaa wuu dembaabaa laakiinse kii miskiinka u naxariista waa barakaysan yahay kuwa sharka ku fekeraa sowma qaldamaan laakiinse kuwa wanaagga ku fekeraa waxaa u ahaan doona naxariis iyo run howl kasta faa'iidaa ku jirta laakiinse hadalka bushumihu wuxuu keenaa cayrnimo keliya kuwa caqliga leh taajkoodu waa maalkooda laakiinse nacasyada nacasnimadoodu waa nacasnimo keliya markhaatigii run ahu naftuu samata bixiyaa laakiinse kii been sheegaa waa qaayin rabbiga ka cabsashadiisu waxay leedahay kalsoonaan xoog leh oo carruurtiisuna waxay lahaan doonaan meel ay magan galaan rabbiga ka cabsashadiisu waa il nololeed si dabeennada dhimashada looga leexdo sharafta boqorku waxay ku jirtaa dadka badnaantiisa laakiinse baabaa amiirku wuxuu ku jiraa dadka yaraantiisa kii carada u gaabiyaa waa garasho badan yahay laakiinse kii degdeg u caroodaa nacasnimuu sarraysiiyaa qalbigii degganu waa nolosha jidhka laakiinse hinaaso waa qurunka lafaha kii miskiinka dulmaa wuxuu caayaa kan sameeyey laakiinse kii ka baahan u naxariistaa wuu murweeyaa kii shar leh waxaa lagu afgembiyaa sharnimadiisa laakiinse kan xaqa ahu rajuu leeyahay markuu dhinto xigmaddu waxay taal kii garasho leh qalbigiisa laakiinse wixii nacasyada uurkooda ku jiraa waa ismuujiyaa xaqnimadu qurun way sarraysiisaa laakiinse dembigu waa u ceeb dad kasta boqorka raallinimadiisa waxaa leh midiidinkii caqli ku shaqeeya laakiinse wuxuu u caroon doonaa kii ceeb sameeya mahmaahyadii cutubka toban iyo shanaad jawaabta qaboobu carada way qaboojisaa laakiinse hadalkii qalafsanu xanaaq buu kiciyaa kuwa caqliga leh carabkoodu aqoon buu ku hadlaa laakiinse afka nacasyadu wuxuu shubaa nacasnimo rabbiga indhihiisu meel kastay jiraan iyagoo fiirinaya kuwa xun iyo kuwa wanaagsan carabka wanaagsanu waa geed nololeed laakiinse carabka qalloocan ayaa qalbigu ku jabaa nacasku edbinta aabbihiis wuu quursadaa laakiinse kii canaanta maqlaa miyir buu yeeshaa kan xaqa ah gurigiisa qasnad weyn baa taal laakiinse waxa kan sharka leh u kordhaa waa dhib kuwa caqliga leh bushimahoodu aqoon bay faafiyaan laakiinse qalbiga nacasyadu sidaas ma aha allabariga kuwa sharka lahu rabbiga waa u karaahiyo laakiinse kuwa quman baryadoodu isagay ka farxisaa jidka kan sharka lahu rabbiga waa u karaahiyo laakiinse isagu waa jecel yahay kii xaqnimada raaca kii jidka ka taga waa u taqsiir kulul oo kii canaanta necebuna wuu dhiman doonaa shi'ool iyo haligaadu baa rabbiga hortiisay yaalliin haddaba intee in ka sii badan buu arkaa qalbiga binu-aadmiga kii wax quursadaa ma jecla in la canaanto oo dooni maayo inuu kuwa aqliga leh u tago qalbigii faraxsan wejiguu nuuriyaa laakiinse calolxumaanta ayaa qalbigu ku jabaa kii garasho leh qalbigiisu aqoon buu doondoonaa laakiinse nacasyada afkoodu wuxuu cunaa nacasnimo kuwa dhibaataysan maalmahooda oo dhammu waa xunxun yihiin laakiinse kii qalbigiisu faraxsan yahay had iyo goorba waa u iid wax yar oo rabbiga ka cabsashadiisu la jirto ayaa ka wanaagsan qasnado badan oo dhib la jirto cunto qudaareed oo jacayl la jiro ayaa ka wanaagsan dibi la cayiliyey oo nacayb la jiro ninkii caro badanu muran buu kiciyaa laakiinse kii carada u gaabiyaa murankuu qaboojiyaa ninkii caajis ah jidkiisu waa sida meel qodxan leh oo kale laakiinse kii xaq ah jidkiisu waa dariiq bannaan wiilkii caqli lahu aabbihiisuu ka farxiyaa laakiinse ninkii nacas ahu hooyadiisuu quursadaa nacasnimadu waa u farxad ninkii caqli daran laakiinse ninkii garasho lahu si quman buu u socdaa meeshii aan talo jirin xaajooyinku waa baabba' laakiinse taliyayaashii badan ayay ku hagaagaan nin wuxuu farxad ka helaa jawaabta afkiisa oo ereygii wakhti ku habboon la yidhaahdaana sidee buu u wanaagsan yahay jidka noloshu waa u kor kii caqli leh si uu uga tago shii'oolka hoose rabbigu wuu dumin doonaa guriga kuwa kibirka leh laakiinse dhulka camalka xadkiisa wuu adkayn doonaa rabbigu fikirrada sharka ah aad buu u karhaa laakiinse kuwa daahirkaa hadal wanaagsan bay ku hadlaan kan faa'iido uhun guri weynu reerkiisuu dhibaa laakiinse kii hadiyadaha necabu wuu noolaan doonaa kan xaqa ah qalbigiisu wuxuu ka fekeraa sida loo jawaabo laakiinse kuwa sharka leh afkoodu wuxuu shubaa waxyaalo shar ah rabbigu kuwa sharka leh wuu ka fog yahay laakiinse kuwa xaqa ah baryadooduu maqlaa indhaha nuurkoodu qalbiguu ka farxiyaa oo warkii wanaagsanuna lafuhuu barwaaqaysiiyaa dhegtii canaanta nolosha maqashaa waxay joogi doontaa kuwa caqligale dhexdooda kii edbinta diidaa naftiisuu quursadaa laakiinse kii canaanta maqlaa waxgarashuu helaa rabbiga ka cabsashadiisu waa edbinta xigmadda oo sharaftana waxaa ka horreeya ishoosaysiinta mahmaahyadii cutubka toban iyo lixaad qalbiga qasdiyadiisa dadkaa leh laakiinse carabka jawaabtiisu xagga rabbigay ka timaaddaa nin jidadkiisa oo dhammu waa la nadiifsan yihiin isaga laakiinse rabbigu ruuxyaduu miisaamaa shuqulladaada rabbiga ku aamin oo fikraddaaduna way taagnaan doonaan rabbigu wax kastuu isu abuuray haa oo xataa kan sharka leh wuxuu u abuuray maalinta sharka ku alla kii qalbiga ka kibirsanu rabbiga waa u karaahiyo waxaan aad idinku xaqiijinayaa inaan isugu taqsiir la'aan doonayn waxaa dembiga lagu kafaaro gudaa naxariis iyo run oo dadkuna waxay sharka kaga fogaadaan rabbiga ka cabsashadiisa markii rabbigu ku farxo nin jidadkiis wuxuu nabad dhex dhigaa isaga iyo xataa cadaawayaashiisa wax yar oo xaqnimo la jirto ayaa ka wanaagsan wax badan oo kordha oo xaqdaro la jirto nin walba qalbigiisa jidkiisa u fiirsada laakiinse rabbiga tallaabooyinkiisa toosiya xukunka rabbigu wuxuu ku jiraa bushimaha boqorka afkiisuna kuma xadgudbo garsooridda miisaankii iyo kafadihii xaq ah rabbigaa leh dhagaxyada miisaanka oo kiishka ku jira oo dhammuna waa shuqulkiisa waa u karaahiya boqorrada inay xumaan falaan waayo carshigu xaqnimuu ku dhismaa boqorradu bushimaha xaqa ah way ku farxaan oo kii si quman u hadlana way jecel yihiin boqor caradiisu waa sida warqaadayaal geeriyeed laakiinse nin caqli leh ayaa qaboojin doona nuurka wejiga boqorka nolol baa ku jirta oo raallinimadiisuna waa sida daruurta roobka dambe in xigmad la helaa intee bay ka sii wanaagsan tahay in dahab la helo in waxgarasho la helaana waa laga doortaa in lacag la helo kuwa qumanjidkoodu waa inay sharka ka leexdaan kii jidkiisa dhowraa naftiisuu ilaaliyaa kibirku wuxuu hor socdaa baabba'a oo madaxweynaanuna waxay hor socotaa dhicid in kuwa kibirsan booli lala qaybsado waxaa ka sii wanaagsan in kuwa hooseeya laysla sii hoosaysiiyo kii hadalka dhegaysta wax wanaagsan buu heli doonaa oo ku alle kii rabbiga aaminaana waa barakaysan yahay kii qalbigiisu caqli leeyahay waxaa loogu yeedhi doonaa mid miyir leh oo bushimaha macaankooduna waxbarashuu kordhiyaa waxgarashadu waa il nololeed kii haysta laakiinse edbinta nacasyadu waa nacasnimo kii caqli leh qalbigiisu afkiisuu waxbaraa oo waxbarashuu bushimihiisa u kordhiyaa hadalkii wacanu waa sida awlalo shinniyeed oo kale nafta wuu u macaan yahay oo lafahana waa u caafimaad waxaa jirta waddo dadka la quman laakiinse dhammaadkeedu waa jidadkii dhimashada kii hawshooda gaajadiisuu u hawshoodaa waayo afkiisa qasba isaga ninkii waxmatare ahu xumaan buu qodqodaa oo buushimihiisana waxaa ku jira dab waxgubaya ninkii qalloocanu muran buu beeraa oo kii xam badanuna wuxuu kala kaxeeyaa saaxiibbo ninka waxdulmaa deriskiisuu sabsabtaa oo wuxuu u kaxeeyaa jid aan wanaagsanayn kii indhaha isagu qabta inuu wax qalloocan hindiso oo buushimihiisa qaniinaa shar buu soo wadaa madaxa cirro lahu waa taaj sharfeed haddii laga helo jidka xaqnimada kii cadhada u gaabiyaa waa ka wanaagsan yahay kii xoog badan oo kii ruuxiisa xukumaana waa ka wanaagsan yahay kii magaalo qabsada saamiga waxaa lagu tuuraa dhabta laakiinse go'aankiisa oo dhan rabbigaa leh mahmaahyadii cutubka toban iyo toddobaad wuxoogaa cunto qallalan ah oo xasiloonaanu la jirto ayaa ka wanaagsan guri hilib allabari ka buuxo oo diruuri la jirto addoonkii caqli lahu wuxuu xukumi doonaa wiilkii ceeb soo jiida oo walaalaha ayuu la dhaxal geli doonaa weelka lacagta lagu safeeyo lacagtaa iska leh oo foornadana dahabka iska leh laakiinse rabbigu qalbiyaduu imtixaamaa xumaanfaluhu wuxuu maqlaa bushimaha shar leh oo beenaaluhuna wuxuu dhegaystaa carabka xun ku alla kii maskiinka ku majaajiloodaa wuxuu caayaa kan sameeyey kii balaayooyin ku farxaana ma taqsiir la'aan doono odayaasha waxaa taaj u ah carruurta carruurtooda oo sharafta carruurtuna waa aabbayaashood hadalkii weynu nacas uma eka sidaas oo kalena bushimihii been sheegaa amiir uma eka hadiyaddu waxay kii haysta la tahay sida dhagax qaali ah oo meel alla meeshay u leexataba way ku barwaaqowdaa kii xadgudub qariyaa jacayl buu doondoonaa laakiinse kii xaal ku noqnoqdaa saaxiib buu kala kaxeeyaa canaantu waxay ninkii garasho leh u tartaa in ka badan boqol jeedal oo nacas lagu dhiftay ay u taraan ninkii shar lahu wuxuu doondoonaa caasinimo keliya sidaas daraaddeed waxaa isaga lagu diri doonaa fariingeeye aan naxariis lahayn nin ha la kulmo oorso dhasheeda laga xaday intuu nacas nacasnimo samaynaya la kulmi lahaa ku alla kii wanaag xumaan ku celiyaa gurigiisa xumaanu ka fogaan mayso muranka bilowgiisu waa sida biyo lasoo faruuray haddaba isqabashada iska daa intaan lays ilaaqin kii kan sharka leh xaq ka dhiga iyo kii kan xaqa ah gardarro ku xukuma labadaba rabbigu aad buu u karhaa lacagta nacaska gacantiisa ku jirtaa bal maxay u tartaa inuu xigmad ku soo iibsado waayo isagu garasho ma leh had iyo goor saaxiibba saaxiibkii wuu jecel yahay walaalna wuxuu u dhashay dhibaato ninkii garaad daranu gacan buu dhaar ugu dhiibaa oo wuxuu damiin ku noqdaa deriskiisa hortiisa kii xadgudub jecelu muran buu jecel yahay oo kii idhiddiisa sarraysiiyaana wuxuu doondoontaa baabba kii qalbi qalloocan lahu wanaag ma helo oo kii carab maroorsan lahuna wuxuu ku dhex dhacaa balaayo kii nacas dhalaa murugtiisuu u dhalaa oo nacas aabbihiisna farxad ma leh qalbigii faraxsan waa dawo wanaagsan laakiinse qalbigii jabanu lafuhu engejiyaa ninkii shar lahu laabtow laaluush ka qaataa si uu jidadka garta u qalloociyo xigmaddu waxay hor joogtaa kii garasho leh laakiinse nacaska indhihiisu waxay eegaan dhulka darafkiisa wiilkii nacas ahu waa u murug aabbihiis waana u qaraar tii dhashay weliba ma wanaagsana in kii xaq ah la taqsiiro ama in kuwa sharafka leh qumanaantooda aawadeed wax loogu dhufto kii hadalkiisa yareeyaa aqoon buu leeyahay oo kii qalbigiisu qabow yahayna waa nin garasho leh xataa nacasku markuu iska aamusan yahay waxaa loo yaqaan mid aqli leh kii bushumihiisa isku qabtana nin miyir leh mahmaahyadii cutubka toban iyo siddeedaad kii gooni isu soocaa wuxuu doondoonaa damaciisa oo xigmadda oo dhanna wuu ku kacaa nacasku waxgarashada kuma farxo laakiinse wuxuu ku farxaa uun inuu waxa qalbigiisa ku jira muujiyo markii kii shar lahu yimaado waxaa kaloo timaadda quursasho sharafla'aantana waxaa la timaadda ceeb nin afkiis erayada ku jiraa waa sida biyo gundheer oo isha xigmadduna waa sida durdur socda ma wanaagsana in kan sharka leh loo eexdo ama in kan xaqa ah garta lagu afgembiyo nacaska bushumihiisu waxay keenaan muran oo afkiisuna wuxuu u yeeraa karbaash nacaska afkiisu waa u baabba oo bushumihiisuna naftiisay dabin u noqdaan kii xan badan ereyadiisu waa sida cunto macaan oo waxay ku degaan meelaha caloosha ugu hooseeya kii shuqulkiisa caajis ku ahu wuxuu walaal u yahay kii wax qarriba rabbiga magaciisu waa noobiyaad xoog leh kii xaq ahu iyaduu ku cararaa meel sarena wuu ku nabad galaa ninkii taajir ah maalkiisu waa u magaalo xoog leh oo waa u derbi dheer sida ay la tahay isaga dadka qalbigiisu waa kibraa intaannu baabi'in ka hor oo sharaftana waxaa ka horraysa is-hoosaysiinta kii xaajo ka jawaaba isagoo aan maqlin waa u nacasnimo iyo ceeb nin qalbigiisu waa u adkaysan karaa cudurkiisa laakiinse qalbi jaban balyaa u dulqaadan kara kii miyirle qalbigiisu wuxuu helaa aqoon oo kuwa aqliga leh dhegtooduna waxay doondoontaa aqoon nin hadiyaddiisu meel bay u bannaysaa oo waxay isaga hor keentaa rag waaweyn kii dacwadiisa u hormara mid xaq ah baa la moodaa laakiinse deriskiisaa ka daba yimaada oo imtixaama isaga saamigu wuxuu joojiyaa murammo oo wuxuu kala kaxeeyaa kuwa xoogga badan in walaal la xumeeyey la soo celiyo waa ka sii adag tahay in magaalo xoog leh la qabsado oo murammona waa ka xoog badan yihiin qalcad biraheeda nin calooshiisu waxay ka buuxsami doontaa midhaha afkiisa oo wuxuu isagu ka dhargi doonaa waxa bushumihiisa u kordha geeri iyo nololba waxay ku jiraan itaalka carrabka oo kuwa jeceluna waxay cuni doonaan midhihiisa ku alla kii afo helaa wuxuu helaa wax wanaagsan oo rabbigana raalinimu ka helaa miskiinku baryootan buu ku hadlaa laakiinse taajirku si qalafsan buu ugu jawaabaa ninkii saaxiibbo badsadaa naftiisuu qarribaa laakiin waxaa jira saaxiib walaalkaa kaaga dhow mahmaahyadii cutubka toban iyo sagaalaad miskiinka daacadnimadiisa ku socda ayaa ka wanaagsan nacaska bushumihiisu qalloocan yihiin oo weliba in naftu aqoon la'aato ma wanaagsana oo kii cagihiisu degdegaanna wuu ambadaa nin nacasnimadiisu jidhkiisay qalloocisaa oo isagu qalbigiisa ayuu rabbiga uga caroodaa maalku wuxuu badiyaa saaxiibbo laakiinse miskiinku saaxiibkiisa buu ka soocmaa markhaatigii been ahu ma taqsiir la'aan doono oo kii been ku hadlaana ma baxsan doono kuwo badan ayaa deeqsiga raallinimo ka baryi doona oo nin kastaaba waa u saaxiib kii hadiyado bixiya miskiinka walaalihiis oo dhammu way necab yihiin haddaba saaxiibbadiisuna intee bay ka fogaan doonaan isagu hadal buu kala daba tagaa iyaga laakiinse way tageen kii xigmadda helaa naftiisuu jecel yahay oo kii waxgarashada xajistaana wax wanaagsan buu heli doonaa markhaatigii been ahu ma taqsiir la'aan doono oo kii been ku hadlaana wuu halligmi doonaa nacaska raaxo uma eka waxaana taas ka sii liita in addoon amiiro xukumo nin miyirkiisu cadho buu ka celiyaa oo waxaa isaga ammaan u ah inuu xadgudub dhaafo boqorka cadhadiisu waa sida libaaha cidiisa laakiinse raallinimadiisu waa sida sayaxa cawska ku dega wiilkii nacas ahu waa u balaayo aabbihiis oo naag muramadeeduna waa sida dhibicyo aan kala go'in hooy iyo hanti aabbayaasha laga dhexlaa laakiinse afo miyir leh xagga rabbiga laga helaa caajisnimo waxay keentaa hurdo weyn oo qofkii caajis ahuna wuu gaajoon doonaa kii amarka dhowraa naftiisuu dhowraa laakiinse kii jidadkiisa fududaysadaa wuu dhiman doonaa kii maskiinka u naxaa rabbigu wax amaahiyaa oo wanaaggii uu sameeyeyna wuu u celin doonaa wiilkaaga edbi intay rajo jirto laakiinse naftaada ha ku qasbin si uu u dhinto ninkii cadho badan waa la taqsiiri doonaa waayo haddaad mar isaga samata bixiso haddana waa inaad mar kale sidii oo kale ku samaysaa talada maqal oo edbinta qaado si aad ugu dambaystaada caqli u yeelatid nin qalbigiisa waxaa ku jira hindisooyin badan habase ahaatee waxaa taagnaan doonta talada rabbiga nin waxaa loo doonayaa waa raxmaddiisa oo maskiinkuna waa ka wanaagsan yahay beenaalaha kii rabbiga ka cabsada waxaa loo kaxeeyaa xagga nolosha wuuna sii dheregsanaan doonaa oo sharna loo keeni maayo ninkii caajis ahu wuxuu gacanta geliyaa xeerada oo mar dambe xagga afkiisa uma soo celiyo kan wax quursada garaac oo garaadlaawaha ayaa miyir yeelan doona oo kii garasho leh canaano oo isna aqoon buu sii korarsan doonaa kii aabbihiis qarriba hooyadiisna eriya waa wiil ceeb keena oo cay soo jiida wiilkaygiiyow ka joogso in markaad edbinta maqashid aad dabadeed hadalka aqoonta ka ambatid markhaatigii waxmatare ahu gartuu quursadaa oo kan shar kale afkiisuna wuxuu liqaa xumaan kuwa wax quursada waxaa loo diyaariyey xukunno oo dhabarka nacasyadana waxaa loo diyaariyey karbaash mahmaahyadii cutubka labaatanaad kamri waa dad quursade waxa lagu saqraamona waa qaylo kiciye oo ku alla kii ku qaldamaana caqli ma laha boqorka cabsigeliddiisu waa sida libaaha cidiisa oo ku alla kii ka xanaajiyaa naftiisuu ku dembaabaa nin inuu dirir ka joogsado waa u sharaf laakiinse nacas waluba wuu ilaaqtamaa kii caajis ahu qabowga aawadiis beer ma jeexo oo sidaas daraaddeed wakhtiga beergoyska wuu baryootami doonaa oo waxba ma heli doono talada dadka qalbigiisa ku jirta waa sida biyo gun dheer laakiinse ninkii garasho leh ayaa ka soo dhaansan doona dadka intooda badanu waxay naadiyaan raxmaddooda laakiinse nin aamin ah bal yaa heli kara ninka xaqa ah oo daacadnimadiisa ku socda carruurtiisu way barakaysnaadaan isaga dabadiis boqorkii carshiga garsooridda ku fadhiyaa indhihiisuu sharka oo dhan ku kala firdhiyaa bal yaa odhan kara qalbigayga waan nadiifiyey oo dembigayga waan ka daahirsanahay miisaanno kala cayn ah iyo qiyaaso kala cayn ah labaduba rabbiga waa u karaahiyo xataa ilmo yar waxaa lagu yaqaan faliimihiisa inuu shuqulkiisu daahir yahay iyo inuu hagaagsan yahayba dhegta wax maqasha iyo isha wax aragtaba labadaba rabbigaa sameeyey hurdo ha jeclaan waaba intaas oo aad caydhowdaaye indhaha kala qaad oo cuntaad ka dhergi doontaa kan wax iibsadaa wuxuu yidhaahdaa waa xun yahay waa xun yahay laakiinse markuu tago ayuu faanaa waxaa jira dahab iyo luul badan laakiinse bushimihii aqoon lahu waa jawharad qaali ah kii qof qalaad damiinta dharkiisa ka qaad oo markuu shisheeyayaal damiinto isaga rahmad ahaan u haay cuntadii khiyaano lagu helaa dadka way u macaan tahay laakiinse dabadeed afkiisa waxaa ka buuxsami doona qururux qasdi kasta waxaa lagu taagaa talo oo waana wanaagsan ku dagaalan kii sida mid xam badan u werwareegaa wuxuu daaha ka qaadaa waxyaalo qarsoon haddaba sidaas daraaddeed kii bushumihiisa kala qaada ha ku darsamin kii aabbihiis ama hooyadiis caaya laambaddiisa waxaa lagu bakhtiin doonaa gudcur dam ah dhaxalkii markii hore degdeg lagu helay ugu dambaysta ma barakoobi doono ha odhan shar baan ka abaalgudayaa rabbiga sug oo isna wuu ku badbaadin doonaa miisaanno kala cayn ahu rabbiga waa u karaahiyo oo kafaddii khiyaano ahuna ma wanaagsana nin socodkiisu waa xagga rabbiga haddaba sidaas daraaddeed dad sidee buu jidkiisa u garan karaa waa u dabin nin inuu nacasnimo ku yidhaahdo waa quduus oo uu dabadeed u nidraa inuu wax weyddiiyo boqorkii aqli lahu kuwa sharka leh wuu hufaa oo wuxuu dushooda marsiiyaa giringirta dadka ruuxiisu waa laambaddii rabbiga oo wuxuu baaraa caloosha meelaha ugu hooseeya oo dhan naxariista iyo runtu boqorkay ilaaliyaan oo carshigiisuna wuxuu ku taagnaadaa naxariis dhallinyarada xooggoodu waa ammaantooda oo cirrada odayaashuna waa quruxdooda garaaciddii nabro yeeshaa waxay dadka ka nadiifisaa sharka oo dilidda karbaashkuna sidaas oo kaley u gashaa caloosha meelaha ugu hooseeya mahmaahyadii cutubka labaatan iyo koowaad boqorka qalbigiisu wuxuu ku jiraa gacanta rabbiga sida webiyada biyaha ah oo wuxuu u leexiyaa meel alla meeshuu doonayo nin jidkiis waluba waa la quman yahay isaga laakiinse rabbigu qalbiyaduu miisaamaa waxaa rabbigu allabari ka sii jecel yahay in xaqnimo iyo gar la sameeyo indho qab weyn iyo qalbi kibirsan kuwaas oo ah kuwa sharka leh laambaddoodu waa dembi kuwa dadaala fikiradoodu waxay u geeyaan barwaaqo laakiinse ku alla kii degdeg badanu wuxuu u degdegaa inuu wax u baahdo oo keliya qasnadihii carab been badan lagu helaa waa sida ceeryaamo hor iyo dib loo kaxeeyey oo kuwa doondoontaana dhimashay doonaan kuwa sharka leh dhacoodu iyagu baabbi'in doonaa maxaa yeelay iyagu waxay diidaan inay gar sameeyaan ninkii eed badan qaba jidkiisu aad buu u qalloocan yahay laakiinse kii daahirsan shuqulkiisu waa hagaagsan yahay in guriga dushiisa dhinac laga joogo ayaa ka roon in guri weyn naag muran badan lala joogo kii shar leh naftiisu xumaan bay doonaysaa oo daraskiisuna raallinimo kama helo hortiisa markii mid wax quursada la taqsiiro garaadlaawuhu wuu aqliyaystaa oo kii aqli leh marka la edbiyona aqoon buu helaa kii xaq ahu wuxuu ka fikiraa kii shar leh gurigiisa iyo sida kuwa sharka leh loogu afgembiyo sharnimadooda daraaddeed kii dhegihiisa u fureeyaa si aanu qaylada miskiinka u maqlin isaga qudhiisuna wuu qaylin doonaa laakiinse lama maqli doono hadiyaddii qarsoodi lagu bixiyaa xanaaqay qaboojisaa oo laaluushkii laabta laysu geliyaana cadho kulul buu qaboojiyaa kii xaq ahu inuu gar sameeyo waa u farxad laakiinse kuwa xumaanta ka shaqeeya waa u baabba ninkii jidka waxgarashada ka habaabaa wuxuu la joogi doonaa ururka kuwii dhintay kii raaxaysi jecelu miskiin buu ahaan doonaa oo kii kamri iyo saliid jeceluna taajir ma noqon doono kii shar lahu wuxuu furasho u noqon doonaa kii xaq ah qaayinkuna wuxuu furasho u noqon doonaa kii quman in lamadagaanka la joogo ayaa karoon in naag muran iyo caro badan lala joogo qasnad qaali ah iyo saliid baa ku jira kan aqliga leh gurigiisa laakiinse nacasku wixiisa wuu wada liqaa kii xaqnimo iyo naxariis raacaa wuxuu helaa nolol iyo xaqnimo iyo sharaf kii aqli lahu kor buu ugu baxaa magaalada kuwa xoogga badan derbigeeda oo weliba xoogga ay isku hallaynayaan oo dhan ayuu hoos u ridaa ku alla kii afkiisa iyo carrabkiisa dhowraa naftiisuu dhibaatooyin ka dhowraa ninkii kibirsan ee qab weyn waxaa magaciisa la yidhaahdaa quursade oo wuxuu ku shaqeeyaa carrada kibirka ninkii caajis ah waxaa dila damaciisa waayo gacmihiisu waxay diidaan inay hawshoodaan waxaa jira kuwa maalinta oo dhan si hunguri weyn wax u damca laakiinse kii xaq ahu wax buu bixiyaa oo ma ceshado ka sharka leh allabarigiisu waa karaahiyo oo markuu niyo xun ku bixiyana way ka sii daran tahay markhaati furaha beenta ahu waa baabbi'i doonaa laakiinse ninkii wax maqla hadalkiisu waa raagi doonaa ninkii shar lahu wejigiisuu adkeeyaa laakiinse kii qumanu jidadkiisuu u fiirsadaa ma jirto xigmad ama waxgarasho ama talo rabbiga ka gees ah faraska waxaa loo diyaariyaa maalinta dagaalka laakiinse guusha waxaa leh rabbiga mahmaahyadii cutubka labaatan iyo labaad magac wanaagsan baa laga doortaa maal badan oo nimcana waa ka wanaagsan tahay lacag iyo dahab taajirka iyo miskiinku way wada kulmaan oo rabbigu waa kii kulligood sameeyey ninkii miyir lahu sharkuu arkaa wuuna dhuuntaa laakiinse garaadlaawayaashu way iska sii maraan waana la taqsiiraa is-hoosaysiinta iyo rabbiga kacabsashadiisa abaalgudkoodu waxa weeyaan hodantinimo iyo sharaf iyo nolol qodxan iyo dabinnaba waxay yaalliin jidka ninka qalloocan laakiinse kii naftiisa dhowraa waa ka fogaan doonaa iyaga ilmo u rabbee siduu ku socon lahaa oo isna xataa markuu gaboobo kama leexan doono taajirku masaakiintuu u taliyaa oo kii wax amaahdaana midiidin buu u yahay kii wax amaahiya kii xumaan beeraa wuxuu goosan doonaa balaayo oo usha cadhadiisuna way dhammaan doontaa kii il deeqsiya lahu wuu barakoobi doonaa waayo isagu wuxuu cuntadiisa wax ka siiyaa masaakiinta kan wax quursada eri oo muranku wuu bixi doonaa dirirta iyo cayduna way dhammaan doonaan kii daahirsanaanta qalbiga jecel oo bushumihiisu nimcay leeyihiin xataa boqorka ayaa saaxiibkiis ahaan doona indhaha rabbigu waxay dhowraan ka aqoonta leh laakiinse isagu wuxuu afgembiyaa erayada qaayinka kii caajis ahu wuxuu yidhaahdaa libaax baa dibadda jooga oo jidka dhexdiisa ayaa laygu dili doonaa naago qalaad afkoodu waa god dheer oo waxaa ku dhici doona kii xagga rabbiga laga nacay nacasnimadu waxay ku xidhan tahay qalbiga ilmaha laakiinse usha edbintu way ka fogayn doontaa kii miskiinka u dulma inuu maal kororsado iyo kii taajirka wax siiyaaba hubaal way baahnaan doonaan dhegta u dhig oo erayada kuwa aqliga leh maqal oo qalbigana aqoontayda u jeedi waayo waa wax wanaagsan haddii aad uurka ku haysatid oo hadday dhammaantood bushimahaaga diyaar ku ahaadaan bal eeg adigaan maanta iyaga ku ogeysiiyey inaad rabbiga aaminsan tahay miyaanan waxyaalo wanaagsan kuugu qorin talooyinka iyo aqoonta si aan kuu ogeysiiyo hubaasha erayada runta inaad erayada runta uga jawaabtid kuwii ku soo diray miskiinka ha dhicin waayo isagu waa miskiin oo kan dhibaataysanna meesha iridda ha ku dulmin waayo rabbiga ayaa dacwadooda u qaadi doona oo kuwa iyaga dhaca naftoodana wuu dhici doonaa ha la saaxiibin nin xanaaq badan oo nin cadho kululna waa inaanad la socon waaba intaas oo aad jidkiisa baratid oo aad naftaadana dabin ku ridid ha noqonin sida kuwa gacanta dhaar ugu dhiiba ama sida kuwa deyman u damiinta haddaanad haysan wax aad bixiso bal muxuu sariirtaada hoostaada ugala bixi sohodinta hore oo ay awooyaashu dhigeen inaba ha durkin miyaad aragtaa nin shuqulkiisa ku dadaala isagu wuxuu istaagi doonaa boqorro hortood oo kuwa hoose hortoodana ma istaagi doono mahmahyadii cutubka labaatan iyo saddexaad markaad u fadhiisatid inaad taliye wax la cuntid aad uga fiirso waxa hortaada yaal oo mindi cunaha iska saar haddaad tahay nin hunguri weyn cuntadiisa macaan ha damcin waayo waa cunto khiyaaneed ha isku daalin si aad taajir ku noqotid oo xigmaddaadana ka joogso ma waxaad indhaha ku dayaysaa wax aan jirin waayo hubaal maalku wuxuu yeeshaa baalal sida gorgorsamada u duula oo kale kan isha sharka leh kibistiisa ha cunin cuntadiisa macaanna ha damcin waayo isagu waxa weeye siduu qalbiga kaga fikero wuxuu kugu leeyahay cun oo cab laakiinse qalbigiisu kulama jiro wixii aad cuntay waad soo mantagin doontaa oo erayadaadii macaanaana way kaalumi doonaan nacas waxba ha kula hadlin waayo isagu xigmadda hadalkaaga wuu quursan doonaa sohodintii hore ha durkin beeraha agoommadana ha dhex gelin waayo bixiyahoodu waa xoog badan yahay oo isaga ayaa dacwaddooda kugu qaadi doona qalbigaaga edbinta u jeedi oo dhagahana erayada aqoonta ilmaha edbin ha u diidin waayo haddaad isaga ul ku garaacdid ma dhiman doono ul baad isaga ku garaaci doontaa oo naftiisaad shii'ool ka samata bixin doontaa wiilkaygiyow haddii qalbigaagu aqli leeyahay qalbigayguna wuu farxi doonaa haah oo xataa uurkaygu wuu raynrayn doonaa markay bushimahaagu wax quman ku hadlaan qalbigaagu yaannu dembilayaal ka hinaasin laakiinse maalinta oo dhan rabbiga ka cabso waayo hubaal waxaa jira abaalgud oo rajadaaduna kaama go'i doonto wiilkaygiiyow imaqal oo aqli yeelo oo qalbigaagana jidka ku toosi ha dhex joogin qamricabyada iyo kuwa hunguri weynaanta hilibka u cuna waayo kii sakraan ah iyo kii hunguri weynuba way cayroobi doonaan oo luulona nin calal bay u xiri doontaa dhegayso aabbahaagii ku dhalay oo hooyadaana ha quursan markay gabowdo runta soo iibso oo ha sii iibin oo weliba waxaad ku sii darsataa xigmadda iyo edbinta iyo waxgarashada kii xaq ah aabbihiis aad buu farxi doonaa oo kii ilmo aqli leh dhalaana farxad buu ka heli doonaa aabbaha iyo hooyadaaba ha farxeen oo tii ku dhashayna ha rayrayso wiilkaygiiyow qalbigaaga isii oo indhahaaguna jidadkayga ha dhowreen waayo dhillo waa booraan dheer oo naag qalaadna waa god cidhiiri ah sida tuug oo kale ayay u gabbataa oo waxay dadka ku dhex badisaa qaayinnada bal yaa hoog leh oo yaa calolxumo leh oo yaa murammo leh oo yaa calaacal badan leh oo yaa u dhaawacan sababla'aan oo yaa indho casaan ah leh waa kuwa wakhti dheer ku raaga qamriga waana kuwa u taga inay doondoontaan qamri laysku daray ha fiidhin qamrigu markuu casaado markuu koobka ka dhex dhalaalo iyo markuu si wanaagsan u shubmayoba ugu dambaysta wuxuu wax u qaniinaa sida abeesada oo sida jilbiskana wax buu u qaniinaa indhahaagu waxay arki doonaan naago qalaad oo qalbigaaguna wuxuu ku hadli doonaa waxyaalo qalloocan oo waxaad ahaan doontaa sida kan badda dhexdeeda jiifsada ama sida ka daqalka dhaladiisa sare seexda waxaad odhan doontaa wax bay igu dhifteen laakiin waxba ima yeelin way i garaaceen iskamana aanan garan bal goormaan toosi doonaa weli mar kaleaan doonan doonaa mahmaahyadii cutubka labaatan iyo afaraad dad shar leh ha ka masayrin hana jeclaysan inaad iyaga la joogtid waayo qalbigoodu wuxuu ka fekeraa qarribaad oo bushumahooduna waxay ku hadlaan belaayo guri wuxuu ku dhismaa xigmad wuxuuna ku taagnaadaa waxgarasho qowladahuna aqoontay kaga buuxsamaan maal kasta oo qaali ah oo qurux badan ninkii caqli lahu xoog buu leeyahay oo ninkii aqoon lahuna itaal buu sii korarsadaa waayo waa inaad talo wanaagsan ku dagaalantaa oo waxaa taliyayaal badan la jirta nabadgelyo xigmaddu nacaska way ka dheer tahay isagu xagga idhidda afkiisa kuma kala qaado kii ku fekera inuu xumaan sameeyo waxaa loogu yeedhi doonaa balaayo sameeye fikirka nacasnimadu waa dembi kii wax quursadaana waa u karaahiyo dadka maalinta dhibaatada haddaad liicdid itaalkaagu waa yar yahay samata bixi kuwa dhimashada loo wadayo kuwa ku dhow in la gowracana dib uga qabo haddaad tidhaahdid bal eeg waxaan ma aannu garanayn kan qalbiyada miisaamaa miyaannu ka fiirsanayn oo kan naftaada dhowraa miyaannun ogayn oo miyaannu isagu nin walba ugu abaalgudayn sida shuqulkiisu yahay wiilkaygiiyow malab cun waayo wuu wanaagsan yahay oo waxaad cuntaa awlalada malabka taas oo ku dhadhan macaan oo xigmadda aqoonteeduna sidaasoo kaley naftaada u ahaan doontaa oo haddaad iyada heshid waxaa jiri doona abaalgud oo rajadaaduna ma go'i doonto sida nin shar leh ha u gabban kan xaqa ah gurigiisa oo rugtiisa nasashadana ha qarribin waayo nin xaq ahu toddoba goor buu dhacaa wuuna soo sara kacaa haddana laakiinse kuwa sharka leh waxaa lagu afgembiyaa balaayo haraynrayn markuu cadowgaagu dhaco oo qalbigaaguna yaannu farxin markuu turunturoodo waayo waaba intaas oo rabbigu taas arkaa oo shar la ahaato indhihiisa oo uu dabadeedna cadhadiisa ka soo celiyaa isaga xumaanfalayaasha aawadood ha isku dhibin kuwa sharka lehna ha ka masayrin waayo kii shar leh abaalgud ma heli doono oo laambadda xumaanfalayaashana waa la bakhtiin doonaa wiilkaygiiyow rabbiga iyo boqorkaba ka cabso oo ha ku darsamin kuwa isrogrog badan waayo balaayadoodu si degdeg ah ayay u soo kici doontaa oo bal yaa yaqaan baabbi'inta labadoodaba oo weliba waxyaalahaannuna waa wixii ay kuwa caqliga lahaa yidhaahdeen in dadka garsooridda loogu kala exdaa ma wanaagsana kii kan shar leh ku yidhaahda xaq baa tahay dadyowga ayaa habaari doona oo quruumuhuna way ka rihi doonaan isaga laakiinse kuwii isaga canaantaa farxad bay yeelan doonaan oo dushoodana waxaa ku soo degi doonta barako wanaagsan kii jawaab quman ku jawaabaa bushimihuu dhunkadaa shuqulkaaga debadda ku hagaajiso oo beerta ku diyaarso oo dabadeedna gurigaaga dhiso deriskaaga sababla'aan markhaati ha ku furin oo bushumahaagana ha ku khiyaanayn hana odhan wixii uu igu sameeyey oo kale ayaan ku samayn doonaa oo ninkii sidii shuqulkiisu ahaa ayaan u abaalmarin doonaa waxaan ag maray ninka caajiska ah beertiisa iyo ninka garaadka daran beercanabkiisa oo bal eeg kulligood waxaa ka baxay qodxan oo dhammaantoodna waxaa qariyey maraboob oo derbigoodii dhagax ahaana waa dumay markaasaan eegay oo aad uga fiirsaday waan fiiriyey oo wax ka bartay weliba in yar baad seexanaysaa oo in yar baad gam'aysaa oo in yar baad gacmaha hurdo u laabaysaa haddaba cayrnimo waa kuu imaan doontaa sida tuug oo kale oo baahina sida nin hubsita oo kale mahmaahyadii cutubka labaatan iyo shanaad oo weliba kuwaannuna waa mahmaahyadii sulaymaan oo boqorkii yahuudaah oo xisqiyaah ahaa raggiisii ay soo guuriyeen waa u ammaan ilaah inuu xaal qariyo laakiinse waa u ammaan boqorrada inay xaal baaraan sida samadu u sarrayso oo dhulkuna uu gun dheer yahay ayaa qalbiga boqorrada loo baari karin lacagta wasaqda ka qaad oo dabadeedna waxaa lacag shubaha uga soo bixi doona weel boqorka hortiisa kuwa sharka leh ka fogee oo carshigiisuna xaqnimuu ku taagnaan doonaa ha isweynweynayn boqorka hortiisa oo kuwa waaweyn meeshoodana ha istaagin amiirkii aad indhahaaga ku aragtay intii hortiisa lagu hoosaysiin lahaa waxaa ku wanaagsan iyadoo lagu yidhaahdo halkan sare kaalay dirir degdeg ha ugu bixin waaba intaasoo aad ugu dambaysta garan weydaa waxaad samayn lahayd markii uu deriskaagu ku ceebeeyey dabadeed dacwaddaada deriskaaga kala dood laakiinse mid kale xaalkiisa qarsoon ha sheegin waaba intaas oo uu ku caayaa kii maqlaa oo aanay ceebtaadu kaa hadhin hadalkii si hagaagsan loogu hadlaa wuxuu la mid yahay tufaaxyo dahab ah oo lagu dhex sameeyey taswiir lacag ah kii caqli leh oo wax canaantaa wuxuu dhegta wax maqasha oo addeecda ula mid yahay hilqado dahab ah iyo wax laysku sharaxo oo dahab saafiye ah wargeeyihii aamin ahu wuxuu kuwii isaga soo diray ula mid yahay qabowga barafka cad oo wakhtiga beergoyska waayo isagu wuxuu qaboojiyaa nafta sayiidyadiisa ku alla kii hadiyad been ah isku faaniyaa wuxuu la mid yahay daruuro iyo dabayl aan roob lahayn waxa xaakin wax lagu oggolaysiiyaa dulqaadasho badan carab macaanuna laftuu jebiyaa malab ma heshay in kugu filan oo keliya ka cun waaba intaas oo intaad ka dheregto aad soo hunqacdaaye cagtaadu ha ku yaraato guriga deriskaaga waaba intaasoo uu kaa daalaa oo uu ku necbaadaaye ninkii deriskiisa marag been ah ku furaa waa sida budh iyo seef iyo fallaadh af badan oo kale in wakhtiga dhibaatada nin aaminlaawe ah laysku halleeyo waa sida ilig jaban iyo cag murgacatay oo kale kii qalbi murugaysan u gabyaa waa sida mid maalin qabow huwiska iska qaada iyo sida qal soodhe lagu shubo oo kale cadowgaagu hadduu gaajaysan yahay wax uu cuna sii hadduu haraadsan yahayna waraabi waayo dhuxulo dab ah ayaad madaxiisa ku tuuli doontaa oo rabbiguna waa ku abaalgudi doonaa dabaysha waqooyi roob bay keentaa sidaas oo kale carrabkii xan badanna weji cadhaysan buu keenaa in guriga dushiisa dhinac laga joogo ayaa karoon in guri weyn naag muran badan lala joogo warkii wanaagsan oo dal fog ka yimaadaa waa sida biyo qabow ay naf haraadsan u yihiin oo kale ninkii xaq ah ee kii shar leh isu dhiibaa waa sida durdur qasmay iyo sida ilbiyood oo wasaqowday oo kale in malab badan la cunaa ma wanaagsana sidaas oo kalena in ammaan la doondoontaa ammaan ma aha kii aan ruuxiisa u talin karinu waa sida magaalo duntay oo aan derbi lahayn oo kale mahmaahyadii cutubka labaatan iyo lixaad sida wakhtiga kulul aan baraf cad ugu habboonayn oo wakhtiga beergoyska aan roob ugu habboonayn ayaan sharaf nacas ugu habboonayn sida shimbir iska wareegaysa iyo sida dabafallaadh iska duulaysa ayaan habaarkii sababla'aan ahu cidna ugu dhacayn jeedal faras buu ku habboon yahay dacayna dameer ulina dhabarka nacaska nacas ha ugu jawaabin sida nacasnimadiisu tahay waaba intaasoo aad sidiisa oo kale noqotaaye nacas ugu jawaab sida nacasnimadiisu tahay waaba intaasoo uu isla aqli weynaadaaye kii nacas gacantiis farriin u sii dhiibaa caguhuu iska gooyaa oo khasaaruu cabaa sida lugaha cuuryaanku u laalaadaan ayuu masaalkuna u yahay afka nacasyada kii nacas sharaf siiyaa wuxuu la mid yahay mid wadhaf dhagax ku xidha oo kale sida qodaxdu u dhex gasho saqraan gacantiis ayuu masaalkuna u yahay afka nacasyada kii nacaska ama kuwa jidka maraya kiraystaa waa sida qaansoole dadka oo dhan dhaawaca oo kale nacas nacasnimadiisa ku noqnoqdaa waa sida ey matangiisa ku noqnoqda oo kale nin isla aqli weyn ma aragtay waxaa isaga ka rajaroon nacas ninkii caajis ahu wuxuu yidhaahdaa libaax baa waddada jooga libaax baa jidka taagan sida albaabku birihiisa ugu noqnoqdo ayaa kii caajis ahuna sariirtiisa isugu rogrogaa kii caajis ahu wuxuu gacantiisa geliyaa xeeradiisa oo inuu afkiisa ku soo celiyana waa ku dhib isaga kii caajis ahu waa iskala aqli badan yahay toddoba nin oo xigmad ku jawaabi karta kii isagoo jidka iska maraya isku dhex dara dirir aan waxba ku lahayn wuxuu la mid yahay mid ey dhagaha qabta oo kale sida nin waalan oo rida dab iyo fallaadho iyo dhimasho ayuu yahay kii intuu deriskiisa khiyaaneeyo haddana yidhaahda miyaanan cayaarayn xaabola'aanta dabku waa bakhtiyaa oo meeshii aan mid xan badanu jooginna muranku waa ka joogsadaa sida dhuxuli raran u sii shiddo qoryana dab u sii belbeliyaan ayuu ninkii muran badanuna dirir u sii kiciyaa kii xan badan ereyadiisu waa sida cunto macaan oo waxay ku degaan meelaha caloosha ugu hooseeya bushumihii macaan iyo qalbigii sharlehba waxay la mid yihiin weel dhoobo ah oo lagu dahaadhay lacag wasaqdeed kii wax necabu bushimihiisuu isku yeelyeelaa laakiinse uurkiisuu khiyaano ku kaydsadaa markuu si wacan u hadlo ha rumaysan waayo waxaa qalbigiisa ku jira toddoba karaahiyo in kastoo nacaybkiisu khiyaano isku daboolo xumaantiisa ayaa shirka lagu hor muujin doonaa ku alla kii bohol qodaaba isagaa ku dhex dhici doona oo kii dhagax giringiriyana isagu ku soo rogman doonaa carabkii been sheega wuxuu necab yahay kuwuu dhaawacay oo afkii wax faaniyaana wuxuu ka shaqeeyaa baabba mahmaahyadii cutubka labaatan iyo toddobaad berito ha ku faanin waayo ma ogid waxay maalinu keeni doonto mid kale ha ku faaniyo oo yaanu afkaagu ku faanin shisheeye ha ku ammaano oo yaanay bushamahaagu ku ammaanin dhagax waa culus yahay oo camuudduna way miisaan weyn tahay laakiinse waxaa labadoodaba ka sii culus nacas caradiis caro waa naxariis darro xanaaqna waa daad laakiinse balyaahinaaso ishortaagi kara canaantii bayaan ahu waa ka wanaagsan tahay jacaylkii qarsoon saaxiib nabrihiisu waa daacadnimo laakiinse cadow dhukanshooyinkiisu waa khiyaano miidhan naftii dheragsanu xataa owlallada malabka waa ka yaqyaqsataa laakiinse naftii gaajaysan wax kasta oo qadhaadhuba way u macaan yihiin ninkii hoygiisa ka warwareegaa waa sida shimbir buulkeeda ka warwareegta oo kale saliidda iyo cadarku qalbigay ka farxiyaan sidaas oo kalena waxaa nin ka farxiya macaanka saaxiibkiis oo ka yimaada talada qalbiga ha ka tegin saaxiibka iyo aabbaha saaxiibkiis toona oo maalintii masiibadana guriga walaalkaa ha ka tegin deris kuu dhowu waa ka wanaagsan yahay walaalkaa fog wiilkaygiiyow aqli yeelo oo qalbigayga ka farxi si aan ugu jawaabo kii icaayaba ninkii miyir lahu sharkuu arkaa wuuna dhuuntaa laakiinse garaadlaawayaashu way iska sii maraan oo waana la taqsiiraa kii qof qalaad damiinta dharkiisa ka qaad oo kii naag qalaad damiintana isaga rahmad ahaan u hay kii intuu aroor hore kaco saaxiibkiis cod dheer ugu duceeya waxaa loo qaadan doonaa habaar maalin roobaabeed dhibicyadeeda aan kala go'in iyo naag muran badanu waa isku mid ku alla kii iyada celiyaa dabayshuu celiyaa gacantiisa midigna saliid bay qabataa bir baa bir afaysa oo sidaas oo kale ninbaa saaxiibkiis afeeya ku alla kii berde xanaanaystaa midhihiisuu cuni doonaa oo kii sayidkiisa dhowrana waa la murweyn doonaa sida fool biyaha dhexdooda fool uga muuqdo ayaa nin qalbigiisu nin kale ugu muuqdaa shi'ool iyo haligaaddu weligood ma dhergaan dadka indhihiisu weligood ma dhergaan weelka lacagta lagu safeeyo lacagta iska leh oo foornadana dahabka iska leh sidaas oo kalena nin waxaa lagu tijaabiyaa ammaantiisa inkastoo aad nacas tib iyo mooye hadhuur kula tuntid weliba nacasnimadiisu ka tegi mayso isaga aad ugu dadaal inaad ogaatid xaalka arigaaga oo lo'daadana si wanaagsan u ilaali waayo maalku weligiis siima raago taajkuna ab ka ab miyuu waaraa cawska qallalan markii la gooyo mid cagaar ah oo jilicsan baa soo muuqda oo dhalatada buurahana waa la soo urursadaa baraarku waa kuu dhar oo ariguna waa kuu qiimihii beerta waxaa jiri doona caano riyaad oo cunto ugu filan adiga iyo reerkaagaba iyo weliba masruufka gabdhaha kuu shaqeeya mahmaahyadii cutubka labaatan iyo siddeedaad kuwa sharka lahu waxay cararaan iyadoo aan ciduna eryanayn laakiinse kuwa xaqa ahu waxay u dhiiran yihiin sida libaax oo kale waddan xadgudubkiisa aawadiis amiirradu way badan yihiin laakiinse ninkii waxgarasho iyo aqoon leh dawladdiisu way sii raagtaa miskiin masaakiinta dulmaa waa sida roob dhulka xaadha oo aan cunto ka tegin kuwa sharciga ka tagaa waxay ammaanaan kuwa sharka leh laakiinse kuwa sharciga dhowraa ayaa iyaga la dirira nimanka sharka lahu garsooridda ma gartaan laakiinse kuwa rabbiga doondoonaa wax walbay gartaan kii jidad qalloocan ku socda inkastoo uu taajir yahay waxaa ka roon miskiinka daacadnimadiisa ku socda ku alla kii sharciga dhowraa waa wiil aqli leh laakiinse kii raaca kuwa cirta weyn aabbihiisuu ceebeeyaa kii korsaar iyo ribo maalkiisa ku korarsadaa wuxuu u ururin doonaa mid masaakiinta u naxariista kii dhegtiisa ka leexiya inuu sharciga maqlo xataa baryootankiisu waa karaahiyo ku alla kii kuwa xaqa ah jid shar ah ku ambiyaa isagaa ku dhici doona godkiisa laakiinse kuwa qumanu wax wanaagsan bay dhexli doonaan taajirku waa isla aqli weyn yahay laakiinse miskiinka waxgarashada leh ayaa isaga kashifa kuwa xaqa ahu markay guulaystaan waxaa jirta ammaan weyn laakiinse markii kuwa sharka lahu sara kacaan dadku waa dhuntaa kii xadgudubyadiisa qariyaa ma liibaani doono laakiinse kii qirta oo haddana ka tagaa naxariis buu heli doonaa ninkii mar kasta cabsadaa waa barakaysan yahay laakiinse kii qalbigiisa sii adkeeya masiibuu ku dhici doonaa talihii shar lahu wuxuu dadka masaakiintaa ku yahay sida libaax ciyaya iyo sida oorso weerar ah oo kale amiirkii garaaddaranu waa nin dulun weyn laakiinse kii neceb faa'iidada xaqdarrada ah cimrigiisuu dheerayn doonaa ninkii nin dhiiggiis qaba wuxuu carari doonaa godka oo nin ayaanu ka joojin ku alla kii si quman u socda waa la samato bixin doonaa laakiinse kii si qalloocan laba jid ugu socdaa haddiiba wuu dhici doonaa kii dhulkiisa beertaa cunto badan buu ka dhergi doonaa laakiinse kii wax matarayaal raaca wuxuu ka dhergi doonaa cayrnimo ninkii aamin ahu aad buu u barakoobi doonaa laakiinse kii taajirnimo ku degdegaa ma taqsiir la'aan doono ma wanaagsana in dadka loo kala exdo iyo inuu nin xabbad kibis ah u xadgudbatoona kii taajirnimo ku degdegaa waa qumay mana oga inuu cayroobi doono kii nin canaantaa wuxuu marka dambe heli doonaa raallinimo ka badan kan carabka ku faaniya kii aabbihiis ama hooyadiis wax ka dhaca oo haddana yidhaahda taasu xadgudub ma aha wuxuu saaxiib la yahay kii wax dumiya kii hunguri weynu muran buu kiciyaa laakiinse kii rabbiga isku halleeya waa la barwaaqaysiin doonaa kii qalbigiisa isku halleeyaa waa nacas laakiinse ku alla kii si aqli ah u socda waa la samato bixin doonaa kii maskiinka wax siiyaa ma baahan doono laakiinse kii indhaha ka qarsada aad baa loo habaari doonaa markii kuwa sharka lahu kacaan dadku waa dhuuntaa laakiinse markay halligmaan kuwa xaqa ahu way sii kordhaan mahmaahyadii cutubka labaatan iyo sagaalaad kii inta wax badan la canaanto ka madax adkaadaa dhaqsa buu u jebi doonaa dawana ma leh markii kuwa xaqa ahu amarka haystaan dadku wuu rayreeyaa laakiinse markii kuwa sharka lahu xukunka wataan dadku wuu taahaa kii xigmad jecelu aabbihiisuu ka farxiyaa laakiinse kii dhilooyin raacaa maalkiisuu khasaariyaa boqorku gar buu dalka ku dhisaa laakiinse kii laaluush jecelu wuu dumiyaa ninkii deriskiisa faaniyaa shabag dabin ah ayuu cagihiisa hor dhigaa ninkii shar ah xadgudubkiisa waxaa ku jira dabin laakiinse kii xaq ahu waa iska heesaa oo rereeyaa kii xaq ahu wuxuu ka war hayaa dacwadda masaakiinta laakiinse kii shar ahu ma yaqaan aqoontaas kuwa wax quursadaa magaalay dab qabad siiyaan laakiinse kuwa caqliga lahu caray qaboojiyaan haddii nin caqli leh nin nacas ah la doodo nasasho ma jirto hadduu cadhoodo iyo hadduu qoslaba dhiigyacabyadu kii kaamil ah way necab yihiin laakiinse kuwa quman waxay doondoonaan inay naftiisa badbaadshaan nacasku cadhadiisa oo dhan buu soo saaraa laakiinse kii caqli lahu dib buu u ceshadaa wuuna aamusnaadaa haddii taliya been dhegaysto mididinyadiisa oo dhammu waa wada shar miiran miskiinka iyo qaayinku way wada kulmaan oo labadoodaba rabbigu indhahooduu iftiimiyaa boqorkii daacadnimo masaakiinta ugu xukuma carshigiisu wuu dhisnaan doonaa weligiisba usha iyo canaantu caqli bay keenaan laakiinse ilmihii layska daayaa ceeb buu hooyadiis u soo jiidaa markii kuwa sharka lahu bataan xadgudub baa sii kordha laakiinse kuwa xaqa ah ayaa dhiciddooda arki doona wiilkaaga edbi oo isna wuu ku nasin doonaa haa naftaada wuu ka farxin doonaa markii aan muujinu jirin dadku waa halligmaa laakiinse kii sharciga dhowraa waa barakaysan yahay addoon hadal kuma edab yeesho waayo inkastoo uu garanayo ka jawaabi maayo ma aragtay nin hadalkiisa ku degdega kaas waxaa ka rajaroon nacas kii addoonkiisa si wanaagsan u soo koriya tan iyo yaraantiisa ugu dambaysta wiil buu u noqon doonaa ninkii xanaaq badanu muran buu kiciyaa ninkii cadho kululna caadgudub buu badsadaa nin kibirkiisu hoos buu u dejin doonaa laakiinse kii is-hoosaysiiyaa sharaf buu heli doonaa ku alla kii tuug la shirkoobaa naftiisuu nacaa habaarkuu maqlaa laakiinse waxba kama sheego dadka ka cabsashadiisu wax bay dabtaa laakiinse kii rabbiga isku halleeyaa wuu nabadgeli doonaa kuwa badan baa taliyaha raallinimo ka doona laakiinse dadka garsooriddiisu waxay ka timaaddaa xagga rabbiga ninkii xaqdaranu waa u karaahiyo kuwa xaqa ah oo kii jidka ku qumanana waa u karaahiyo kii shar ah mahmaahyadii cutubka soddonaad kuwaanu waa erayadii aaguur inayaaqeeh oo ahaa reer masaa ninku wuxuu la hadlay lite'eel iyo xataa lite'eel iyo ukaal oo ku yidhi hubaal anigu waan ka doqonnimo weynahay nin kastaba oo dad waxgarashadiisana ma lihi xigmad ma aan baran aqoonta kan quduuska ahna ma aqaan yaa samada u baxay oo ka soo degay yaa dabaysha gacmihiisa ku soo ururshay yaa biyaha dharkiisa ku guntay yaa dhulka darafyadiisa oo dhan dhisay magacii wiilkiisana magacii haddaad taqaan erey kasta oo ilaah waa daahir oo isagu wuxuu gaashaan u yahay kuwa isaga aaminsan ereyadiisa waxba ha ku darin waaba intaas oo uu ku canaantaa oo lagu ogaadaa inaad beenaale tahay laba waxyaalood ayaan ku weyddiistay iyaga ha ii diidin intaanan dhiman wax aan waxtar lahayn iyo been iga fogee oo caydhnimo iyo taajirnimo midna ha isiin igu quudi cunto aanan ka maarmin waaba intaasoo intaan dhergo aan adiga ku inkiraaye oo aan idhaahdaa waa ayo rabbigu amase waaba intaasoo aan miskiin noqdaa oo intaan wax xado aan magaca ilaahayga si been ah ugu hadal qaadaaye addoon sayidkiisa xan ha uga sheegin waaba intaas oo uu ku habaaraa oo eed lagugu helaaye waxaa jira farcan aabbahood inkaara oo aan hooyadoodna u ducayn waxaa jira farcan isla daahirsan oo weliba aan nijaastoodii ka maydhmin waxaa jira farcan indhahoodu aad u sarreeyaan oo daboolka indhahoodana kor bay u qaadaan waxaa jira farcan ilkahoodu sida seefo oo kale yihiin oo gowsahooduna sida mindiyo oo kale yihiin si ay masaakiinta dhulka uga baabi'iyaan oo ay kuwa baahanna dadka dhexdiisa uga dhammeeyaan culaacushu waxay leedahay laba gabdhood oo leh nasii nasii waxaa jira saddex waxyaalood oo aan weligood dhergin haa oo afar an oo dhan bes nagu filan waxaana weeye qabriga iyo maxalka aan wax dhalayn iyo dhulka aan biyo ka dhergayn iyo dabka aan oo dhan bes igu filan isha aabbaheed ku majaajiloota oo quursata inay hooyadeed addeecdo waxaa la soo bixi doona tukayaasha dooxada oo waxaa cuni doona gorgorrada waxaa jira saddex waxyaalood oo anigu aan aad ula yaabo haa afar baan garan waayey oo iyana waxa weeye siduu gorgor hawada u duulo siduu masna dhagax ugu socdo siday doonina badda u maaxdo iyo siduu nin gabadh ula macaamiloodo sidaas oo kale waxaa ah naag dhilo ah sideeda taasoo intay wax cunto afka tirtirta oo haddana tidhaahda anigu waxba xumaan ma aan samayn saddex waxyaalood ayaa dhulku la gariiraa oo afar baanu qaadan karin waxaana weeye addoon markuu boqor noqdo iyo nacas markuu cunto ka dhergo iyo naag la nacay markay guursato iyo gabar addoon ahu markay sayidadeedii meesheeda gasho waxaa jira afar waxyaalood oo dhulka ku yaryar laakiinse aad iyo aad u caqli badan quraanjadu waa sida dad aan xoog badnayn laakiinse waxay cuntadooda soo diyaarsadaan guga walooyinku waa qoon taag daran oo haddana waxay guryahooda ka samaystaan dhagaxyada dhexdooda ayuxu boqor ma leh weliba dhammaantood guuto guuto ayay u socdaan qooratadu waa wax gacanta lagu qaban karo weliba waxay joogtaa guryaha boqorrada waxaa jira saddex waxyaalood oo si fiican u socda haa oo afar waa socod wanaagsan yihiin aar libaax oo ah kan xayawaanka ugu xoogga badan oo aan weliba midna dib uga noqon diiqa xaragoonaya iyo orgiga iyo boqorka aanay dadku gees ka ahayn haddaad nacasnimo samaysay adoo isi sarraysiinaya ama aad wax shar ah ka fikirtay gacanta afka saar waayo caanihii la lulaa subag bay soo saaraan sankii la maroojiyaana dhiig buu keenaa sidaas oo kalena cadradii la qasbaa dirir bay keentaa mahmaahyadii cutubka soddon iyo koowaad kuwan waa ereyadii lemuu'eel oo ahaa boqorkii masaa oo hooyadiis bartay isaga waa maxay wiilkaygiiyow waa maxay wiilkii uurkaygow waa maxay wiilkii nidiradaydow xooggaaga naago ha siinin dowyadaadana ha siinin kuwa boqorrada dumiya lemuu'eelow uma eka boqorrada uma eka boqorradu inay qabri cabaan oo amiiradana uma eka inay waxa lagu saqraamo damcaan waaba intaasoo ay cabaan oo ay sharciga iloobaan oo ay kuwa dhibaataysan midkood gartiisa qalloociyaan waxa lagu saqraamo siiya ka dhimashada ku dhow oo kamrigana waxaad siisaan kuwa naftoodu la qadhaadhaatay ha cabo oo caydhnimadiisa ha iloobo oo dhibaatadiisana yaannu mar dambe soo xusuusan innaba afka u fur carablaawaha aawadiis si aad kuwa baabba'aya oo dhan u xaq mariso afka fur oo si xaq ah u garsoor oo miskiinka iyo saboolka baahanba gartooda u qaad bal yaa heli kara naag wanaagsan waayo qiimaheedu waa ka sii badan yahay xataa luul waayo qalbiga ninkeedu iyadoo isku halleeyaa oo isagu innama uma baahnaan doono wax booli ah cimrigeeda oo dhan isaga wanaag bay u samayn doontaa oo innama xumaan kuma samayn doonto waxay doondoontaa dhogor idaad iyo geed liinan la yidhaahdo oo iyadoo raalli ku ah ayay gacmaheeda ku shaqaysaa iyadu waa sida dooniyaha bayac mushtariga oo cuntadeeda waxay ka keentaa meel fog waxay kacdaa iyadoo weli ay habeennimo tahay oo dadka reerkeeda ayay cunto siisaa oo gabdhaheedana hawshooday siisaa iyadu waxay ka fikirtaa beer wayna soo iibsataa oo midhaha gacmaheeda ayay beer canab ku beerataa waxay dhexda ku xidhataa xoog oo gacmaheedana way xoogaysaa waxay eegtaa in beec mushtarigeedu wanaagsan yahay laambaddeeduna habeenkii ma baktido waxay gacmaheeda ku fidisaa dunmiiqa oo sacabbadeeduna waxay qabtaan usha wareegta waxay sacabkeeda u furtaa miskiinka oo gacmaheedana waxay u fidisaa saboolka baahan dadka reerkeeda ugama cabsato dhaxanta barafka cad waayo xaaskeeda oo dhammu waxay wada qabaan dhar labanlaab ah waxay samaysataa duraaxado daabac leh oo dharkeeduna waxa weeye dhar aad u wanaagsan oo guduudan ninkeedana waxaa laga yaqaan irdaha magaalada markuu dhex fadhiisto waayeellada waddanka waxay samaysaa dhar wanaagsan wayna iibisaa oo baayac mushtarigana waxay ka iibisaa boqorro dhexda lagu xidho xoog iyo sharaf ayaa iyada dhar u ah oo wakhtiga soo socda way ku qosashaa afkeeda waxay u kala qaaddaa xigmad oo carabkeedana waxaa saaran sharciga raxmadda waxay aad u xanaanaysaa reerkeeda oo kibista caajisnimadana ma cunto carruurteedu way kacaan oo waxay ugu yeedhaan tan barakaysan oo weliba ninkeeduna wuu ammaanaa isagoo leh dumar badan baa wanaag sameeyey laakiinse adigu waad ka sii wanaagsan tahay dhammaantood suurad wacnaantu waa khiyaano miidhan oo quruxduna waa ceeryaamo oo kale laakiinse naagtii rabbiga ka cabsata waa la ammaani doonaa midhihii gacmaheeda wax ka siiya oo shuqulladeeduna iyada ha ku ammaaneen irdaha magaalada